الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ولاليال إن شاء الله كلماتي يركع أن بلغ ميان سوشيدينينا وش معلن كسيره شاقي وان أن ودقني ذنوب استهان بها الناس دنبياله ومدي أي فوضيستين walaalayaal mawduucaas wuxuu ku wareegayaa makriga acdaada muslimiinta ay u dhigeen islaamka iyo ehelkiisa oo qayb yaroo ka mid ah makriga iyo khiyaanada inay diintooda uga suuliyaan adduunkana ay ku halaagaan waxyaalaha makriga oo kufaartu u sameeyeen wax yar oo ka mid ah ayay ku saabsan tahay waxayna tahay makrigaas cadowga ilaahay ay dhigeen waxaan loo yaqaano diishka amase waxa weeyaan telefishinada kanaaladaas ay gacanta ku hayaan acdaada muslimiinta iyo dadka galaraacyada kanaaladaas oo makriga ay cadowga ilaahay ummadda u dhigeen mid ka mida ah kaas ayay ku wareegaysaa muxaadarada ciwaankeeda insha allah oo dunuub uu xambaarsan yahay dunuubtaas uu xambaarsan yahay oo aan ummadda uga digayno waxaa ka mid ah sababtoo ah shayga sharciga islaamka markuu xugun saarayo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman ayay yidhahdaan culammada muslimiinta ee fuqahada shayga xukunka xukunka shayga lafaana wuxuu wareegayaa shaygaas cillada ku jirta hadday markay ku jirto iyo markay ka baxda intaba macnaha qurunka cilladaas markii la helana waa la helaa markii la waayana waa la weynaa sidaas daraaddeed shayga markuu xugun qaadana wuxuu xukunkaas qaada karaa marka asaga suuraddiisa ay caddaato sidaas daraaddeed la alxukmu calaa shay farcun can tasawurihi shayga xugun marka la saaraa marka hore horta muuqaalkiisa suuraddiisa iyo shaygaan waxa uu ka kooban yahay waa in la fahmaa kadibaa xugun cad soo bixi kara markaas haddaba walaalayaal waxyaalaha uu xambaarsan yahay oo qof walbaaba og yahay oo qofka xataa ku fidnoobay iyo kan alla ka badbaadiyey aad wada og tihiin waxaa ka mid ah ilaahi weyna subxaana wa tacaala wuxuu xarimay qof inuu dhegaysto ku qasban yahay hadduu kanaaladaas uu dhegaysto oo ay ka mid tahay heesta iyo muusiqa oo ay ka mid tahay qofkaas inuu acmaalul kufaar uu marka hore ka dhergo kadibna inuu ku dayanayo dhaqankoodii sababtoo ah waxaa shaashada ka soo muuqan kufaartuu qamradii cadayda kufaartii reg iyo naaga qaaqaawen kufaartiiyo heesayda kufaartiiyo filima jilaysa kufaartiiyo riwaayada dhigaysa kufaartiiyo tuugaa oo waxa weeyaan makri iyo balaayo jilaya kufaartii oo waxa weeyaan dahab iyo balaayo wata kufaartiyo eeyaha leefaaya kufaartiyo wax kastoo akhlaaq xumaad samaynaya taasaa shaashadii ka soo muuqan akhlaaqiyaadkaas marka waa akhlaaqiyaad adduunka iyo aakhirada dadka ka fasahaadina waxaa ka mid ah waxyaalaha uu xambaarsan yahay maalkaas gelaya oo waxa weeyaan lagu soo gadaya saxanadaas iyo dhalooyinkaas iyo filooyinkaas oo maalkaas oo lagu gaday macaasida ilaahay lagu caasinayey hantida ilaahay qofka uu ku deeqay marka heesuu xambaarsan yahay muusiquu xambaarsan yahay kufaartii kudayashadeedu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay inuu qofku fiiriyo waxa weeyaan wax alla ka xarimay wuxuu xambaarsan yahay idaacatlmaal wuxuu xambaarsan yahay idaacat lwaqti wuxuu xambaarsan yahay aliqtiraaru bidunya balaayuu xambaarsan yahay intaasoo dhan hal mid oo kamid aha xaaraam ka dhigi karta marka hadduuse inta kale ka badbaadi lahaaba mid kasta oo kamida gooni ay xaaraam uga dhigi kartaa shaygana haddii qofku waxa weeye muuminka uu garto usuusha axkaamta islaamka markaasuu fahmi karaa shay kasta oo nacsi leh iska daa shayga aan nacsi lahayn shaygu bataatan hadduusan nacsi lahayn waa xaaraam walba male oo darar kaliya leeyahay laakiin shaygu hadduu nacsina leeyahay dararna leeyahay laakiin dararkiisa uu nacsigiisa ka bato waa xaaraam sida qur-aankaba ilaahay ku xarimay markii qamrada la xaaraamtinimaynayey markii qamaarka la xaaraamtinimaynayey ilah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wayas'aluunaka can alkhamri wlmaysiri nebiga waxay kuweydiinayaan qamrada iyo qamaarka qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas waxaa tidhaa nabiga tubado waxaa ku sugan nacsiga dadka ugu sugan iyo dembi weyn fiihi manaaficu linaasi yasaluunaka can alkhamri wlmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun dembi weynaa ku sugan wa manaaficu linnaas nacfina dadka waa ugu jira laakiin waismuhumaa akbaru min nafcihimaa laakiin nacsigooda waxaa ka weyn dembigooda sidaas daraaddeedaa qamro iyo qamaan ilaahay u xarimay ayagoo weliba ilaahay qiray inuu ku jiro nacsi laakiin nacsigooda uu ka weyn yahay fasaadkooda iyo dembigooda shay kasta marka oo nacsina ku jiro fasaadna ku jiro fasaadkiisuna uu nacsigiisa ka weynaado waa xaaraam kadalika sidoo kale shayga haddii nacsi ku jiro fasaadna ku jiro ayna sinsiman yihiin waa xaaraam maxaa yeelay dafcu lmafsadati muqadamun calaa jalbi lmaslaxa sidaasa yidhahdaa culamada fuqahada oo usuuliyiinta shayga fasaad iyo maslaxa markay ku sinsinaadaan waa xaaraam maxaa yeelay dafcu lmafsada mafsadadan in la difaaco muqadamun calaa jalbi maslaxa maslaxada soo jiidashadiisa tana ka horayda maxaad u malaynaysaa marka hadduu fasaad kaliya noqdo sababto a marka haddii shaygii fasaad iyo kayr ku jiro fasaadku badan yahay uu xaaraam yahay binafsi qur'aan sidaasoo kale haddii shaygii fasaad iyo kayr ku jira isla eg yihiin uu xaaraam yahay shayga fasaad kaliya ah xaaraamnimadiisu waa ka fogta marka dhan waa kasii xagayda waxaan rabnaa hadalkaas waxaan qaacidadaas uga dan leeyahay waxa dhacdo bacdu naas inuu yidhaahdo wax yaroo masalxaahu leeyahayo caalamkaan kala socdaa akhbaar yaraan ka dhegaystahay anuu ma fiiriyo markay soo gasho naagka qaawan waa sii jeestaa marka qamrada la cadaayana waa indhadamuunsadaa marka eeyaha la leefanayana indhahan isku dhajiya inuu yidhaha dhacdo qof ilaa insaanka waxa weeye macaasida waa la jeclaysiiyey oo shaydaana jeclaysiiyey sidii nabigeennaba uu yidhi sala allahu calayh wasalam xujibat iljannatu bilmakaarih xufat ljannatu bilmakaarih waxufat inaaru bishahwaat jannada waxaa lagu hareereeyey wax kastoo naftu neceb tahay kulli waxaa janno lagu galaa nafta waa necebta laakiin naarta waxaa lagu galaa kulli naftaa jecel sidaas daraaddeeda insaanku ka suuli maayaan inay asbaab ay ku banaysaa reebsadaan ka suuli maayaan ilaa qof ilahay unaxariisto maahan ilaa qof ilahay unaxariisto maahan haddaba walaalayaal ugu horayn soo keenay telefishinada kanaaladaas aan fiirsanayno yaa noo keenay ma muslimiinta iskale mase kufaartay nooga timid wey waxaan shaki yar ku jirin inay tahay makri iyo waxa weyn khadiica dheer oo waqti dheer soo qaadatay oo kufaarta ay noo soo mareegeen haddaba walaalayaal cadowgeenaas waxa nooga imaanaa waxaa la rabaa qofka muuminka ahu calaa yaqiinin inuu uga sugnaado sababtoo a caqiidada qofka muuminka ahay ka mid tahay inuu garto gaaladu inay cadowgiis yahayn inay cadowgiis yihiin wax yar iyo wax weyn oo awood ay u leeyihiin oo dhibaataan aysan ka hagayn taas qofku inuu caqiida ka dhigtaa waajibi ku taha ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakunuuna sawaa'a waxay gaaladu jeclaadeen inaad gaalowdaan sida iyagu ay u gaaloobeen oo aad gaalnimada ka noqotaan isku mid isku mid aad noqotaan oo berri qiyaame sidaas naarta aad iskugu weheshataan sidaasay jecel yihiin gaaladu sababtu waa maxe wuxuu yihi xaafid ibnu kaiir wadalika lishiddati cadaawatihim wa bukdihim lakum waa cadaawada ay idin qabaan adeegeeda iyo nacaybka ay idin neceb yihin oo idin cadaysan yihiin daraaddeed haddaba qof kastoo muumin ah walaal waxaa waajib ku ah inuu garto in gaaladu ay neceb tahay ayna jeceshahay inuu gaaloobo wax kastoo awood ay u leedahay oo ay xoog ku meelmari karto ama xoolaheeda ay ku meelmari karto ama codkeeda ay ku meelmari karto ama makri ay ku meelmari karto oo qofka muslimkaa dhibaato u hana gaaladu hakramayso way samaynayaan way samaynayaan way samaynayaan sidaas daraaddeed ilah yidhi subxaana walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu kama suulayaan gaaladu inay idinla dagaalamayaan ilaa diinta ay idinka saaraan waa hadday awoodaan saasuu ilahi leeya subxana wa tacaala allihii abuuray annagana abuuray allahaas yaa ka warbixin fiican walaa yunabiuka milu khabiir ilaahay wax lamida miyaa warbixin ku siinaa walaalayaal qof alla lamida ama warbixin ku siinaa allihii abuuraa wuxuu ku leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum kufaartu idinka suuli maayaan inay idinla dagaalamayaan ilaa ay diinta islaamka idinka saaraan ka suuli maayaan dagaalkaas idinku wadayaan dagaalkaas marka waxay u adeegsanayaan gacanta hubka waxay u adeegsanayaan maalkooda waxay u adeegsanayaan codkooda waxay u adeegsanayaan idaacadaha waxay u adeegsanayaan joornaalada si walbay u adeegsanayaan qofkii dhegaystay wuu dhegaystay idaacadda codka kirishtanka ee b b c da la yidhaah shalay iyo habeen horey aad uga hadashay waxay ka hadlayday ciidamada kufaarta ee jooga jabuuti ama jooga kenya ee geeska africa dhammaan jooga waxay yidhahdeen ciidankaas ee la yidhi argagaxisanaan la dagaalamaynaa ujeedadeedu ma inay un dagaalkaas oo soo qabo hebel ah ay wadaan kaliya miya taas miya markaasuu yidhi maya intaas kaliya maahan waxay soo daayeen arigi ayagoo dhegta ku dhegan arigii soomaaliyadoo baadiyaha dhaqnaa ayagoo dhegta ka dhegan oo ridii dhawaaqaydo bee ay leedahay ridiiya dhegta ku dhegan yina jiidaaye waa gaal maray kale oo ka yimid qaaradaha meelsha ugu jiro ridiyu dhegta ku dhegan yahy dawu afka uga shubaya bida u fiirso marka iskoolka ayagoo xaaqaya ayagoo derbiye u dhisaya ayagoo ceelasha qodaya markaasay waraysi asagii ka qaadeen gaalkii waxay yidhahdeen intaasoo juhdiya waxa aan u wadnaa dagaalkaan rasmiga ahaynaa la yidhahuy waa dagaalka aan xadbadda ahaynaa la yidhahuy waxaan rabnaa labaatan sano meeshan inaan joogno wey waxaan rabnaa ummadan marka inaan maskaxiyan saas ugu qancilo wey ya ilaahay baan kugu dhaashi ma maqli jirtay faqa qofkaan lagama qarsado muslimiintu waxay gaareen heerkaas sababtoo a nin leh waxaan kuu siinaa shilinkan ama dawadan ama qamardudan inaan diinta kaaga saaraan wallahi kuu siinaa oo aan laga xanaaqin ka war ya faqa lagama qarsado soo maa ya ilaahaan kugu dhaashay heerkaas miya ma ahaa jirin dagaalkaan dheer oo ay leeyihiin dagaalkaan rasmiga wakti dheer u socday laakiin heerkaas weligood ma aysan dhihi jirin weligood ma aysan dhihin qamardigan waxaan u baxayna waa naga daga inaan dadkan mabda'iyan ugu qancino wax aan wadno oo aan manhajiyan maskaxda ka qabsano weligood afkood aan kama un maqan ya laakiin si saraaxaday saas u yeelen haddee sababta saas ay keentay waa maxe waxa weeyaan haddaad xanaaqdo ma maradaadaad ka baqi waxay qabaan muslimiintu hadday xanaaqaan meelay ka aadaan male oo iyagu inay haystaan dhaqaalahooda inay haystaan awoodna ay ku haystaan waxbarashada ay ka haystaan madaxda xukuntana ay haystaan marka war hadaad xanaaqdo mamaradaadaad ka badaha joogan sidaas u joogan walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu ilah wuxu ihi subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu bidaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala mu'miniintow ha ka dhiganina did dad aan mu'miniin ahayn oo gaala ah waday hoosaan dad sirtiinna og ha ka dhiganina sirtiinna yaysan ogaanin siyaasadiinna yay la soconin sababtu maxay tahay markaasuu ilah yidhi subxaanahu wa tacaala laa ya'luunakum khabaala kufaartu ka gaabin maayaan wax fasaad ah wax fasaad oy awoodaan ka gaabin maayaan hadday awood wax ku fasaadi karaan hadday iqtisaadi iyo dhaqaalaha shilinka wax ku fasaadi karaan hadday warbaahinta wax ku fasaadi karaan hadday joornaalka wax ku fasahaadi karaan hadday idaacadda wax ku fasahaadi karaan wax ay awood u leeyihiin inay wax ku fasahaadiyaan kufaartu ka gaabi maayan ilahay leey wax ay wax ku fasahaadi karaan walaa ya'luunakum khabaala wadduu maa canitu markaasuu ilaha yidhi subxaana waxay gaaladu jeclaadeen dhibkiina gaaladu dhibkiina ay jecel yihiin allah dhaha rabbulcaalamiin walaa yunabiuka milu khabiir ilaahay wax lamida miyaad warbixin walaale ku siinaya ilaahay wax lamida miyaad warbixin ka dhegaysanin ilaahay weyna subxaana watacaala abuuray wuxuu ku leeyahay wax dhibaata oo idinku dhacday gaaladu jecel yihin waxay jecel yihin inaad diinta ka tagtaan waxay jecel yihin inaad isdishaan waxay jecel yihin colaad alla idinku salido waxay jecel yihin abaar inu alla idinku salido waduu maa canitum markaasu ilah yidhi subxaana qad badat ilbaqdaau min afwaahihim afkooday ka soo muuqmuuqayda carab qad badat ilbaqdaau min afwaahihim sida afkooday saas ka soo baxeen waxaan ku wadnaa arrintan waa dagaal ayay naga tahay afkooday saas uga soo baxbaxeen allah dhahaya ogow kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayaa ayadda alla soo dejiy ya qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tuxfi suduuruhum akbar ilaahii abuuray wuxuu leeyahay wallaahi wax allaaboodu ay qarinayaan taasaa kasii wey haddaad taas ogaalahaydeen ad wax ogaalahaydeen walaalayaal cadowga nuucaasa waxa ay makri noo soo maleegeen inaan carruurtayda ku tarabiyayna maxadba inaan inta telefishinadooda carruurta guryaha usoo dhigno oo diishka guriga usoo saarno aan nidhaahno carruurtayada macallin u noqda maxadba yaa walaalayaal taasna ilaahay baan addoon lagu noqon sidaas ilahay ma naga raali noqona walaalayaal yaa cadow ilaah uu leeyahay laa ya'luunakum khabaala wax fasaadayna kala gaabi maayaan waduu maa canitum dhibaatadiinay jecel yihiin qad badat ilbaqdaau min afwaahihim afkooday carabu ka soo muuqatay wamaa tukfii suduuruhum akbar waxa qalbigoodu ay qarinayso laabahooda kasii weyn qad bayana alaaya qad bayana lakum alaayaat in kuntum tacqiluun ilahay wuxuu leeyahy haddaad wax garaydaan aayaadku waa idin caddayn haddaad dad wax fahmaya yihiin haddaba marka dadkaas ma u dhiibanaa carruurtayda walaalayaal inta soo dhigno gurigayaga ma nidhahnaa carruurta macallin u noqda yaa walaalayaal waa maya mu'miniintow marka cadowgaas ilaahay warbixintuu ka baxshay ayaa mu'miniintow idinku filan ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi in tamsaskum xasanatun tasuuhum mu'miniintow garta wax wanaaga haddayni taabtaan oo aad guulaysataan oo nasri aad heshaan oo caafimaadaad heshaan wax wanaag laydhaha haddayni taabato gaalada xumaanay u tahay murugay u ta ya in tamsaskum xasanatun tasuuhum wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha haddii wax xumaan ah ay idin taabato waa colaad waa cudur waa diin la-aan waa fasaad wax dhibaataahu markay idin taabato waxay u tahay gaalada farxad ayay u tahay ya farxad ayay u tahay oo waa farxad gelinaysaa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala saasuu leeyahay maxaa looga badbaadaa ilah wuxuu yihi subxaana wa tacaala wain tasbiruu haddaad xaqi ku sabartaan macaasida aad ka sabartaan qadarta alle aad ku sabartaan watabtaquu aadna iska ilaalidaan macaasida haddaad iska ilaalidaan laa yadurukum kayduhum shay-a gaalada makrigoodu waxba idinka dhibi mayo makrigooda marka waxaan uga badbaadi karno hadday idaacad ku dagaalamaan hadday telefishinka ku dagaalamaan hadday jornaalka ku dagaalamaan hadday madaafiicda ku dagaalamaan kulligood waxaa looga badbaadaa wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kaydhum shaya wax yar idinkama dhibi karaan wax yar idinkama dhibi karaan maxaa yeelay allahuma aka ilaahay baa jirkaaga ah maaxad alla la jira laga adkaa karaa ya alla xadu jari lagama adkaado haddaba walaalayaal waxaan rabnaa marka mafaasidii aan idhi wuxandaarsan yihiin kalnaalada acdaadu ay gacanta ku hayaan ee telefishinada ama se shanimooyinka ama seexadee xataa internetka lagu soo daayeyba internetka lagu soo daayay oo kulli kasii fasaad badnaaday kulligood kasii fasaad badnaaday yaa waxaan rabnaa waxyaalihii aan sheegnay inaan midba nuqdo yar ka tilmaano waxaa kamid ahaan idhi walaalayaal fasaadka ay xandaarsan yihiin kalnaaladaas oo telefishinada iyo diishashka ay xambaarsan yihiin waxaa kamid a alghina ma huwa alghina walaalow heesta maxay khatar leedahay islaamka dhexdiisa maxay khatar ku leedahay dembiyaalkasi halkay waa jirtaa dhibaatada ay muslimiinta iyo u keeni karta dadkeeda halkay joogtaa wey waa inaan garana meeshay joogto ilaa wax walba meesha alla dhigay haddii laga shisho mariyana waa quluwi oo waa waxay dad badan diinta uga fasahaadeen meesha alla dhigay haddii laga soka mariyana waa taqsiir oo waa waxay dad badan diintooda uga fasahaadeen marka bal meesha islaamku dhigay fiiriya walaalayaal ugu horayn wax ka shar badan oo qof ibnu aadamhu maqlo miyaad garan kartaan sawtu shaydaan yaa walaalayaal haddaba walaalayaalow dhegaysta heestu waa sawtu shaydaan heestu waa sawtu shaydaan ilaahay subxaana wa tacaala ibliis markuu ka soo saaray jannada ee uu ka soo cayriyey ilaah subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi wastafziz man istatacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhayrika warajilika washaarikhum fi lamwaali wlwlaadi wacidhum wamaa yacidhum shayطaanu ilaa guruura ilah wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala wastafziz argagixi ibliisow bisawtika codkaaga ku argagaxso dadkaan ila wuu dhaartay soo maahan ibliis waa uu dhaartay inuu ummadan baadiyeynayo ila wuxuu yidhi waxba hagar ha geli codkaaga ku argagixi codkaaga ku argagixio ku fuudayso codkaas muxuu yahy marka maa huwa sawtu shaydaan walaalayaal codka shaydaanku muxuu yahy dhegaysta mujaahid oo fasiraya wuxuu yidhi qaala mujaahid billaqwi wlqinaac waa cayaarta iyo heesta wey codka shaydaanku codadka shaydaanka haddaad maqasho cod shaydaan inaad ogaato waxaa la yidhaahdo waa heesta iyo cayaaraha codkooda kaasaa waxaa la yidhaahdaa sawtu shaydaan lidaa sidaas daraaddeed magacyaalka heesta waxaa ka mid ah sawtu shaydaan magacaasaa kamid ah magacyaalkeeda gadaalaan ka tiri doonaa sawtu shaydaan waa codka shaydaan ilaahay baan kugu dhaartay ee qofka codka shaydaan dhagaystay ma qofkaasu ma allu caabudin mise waa caasiy yaa walaalayaa allu caasiyey soo maahan ma dhacdaa inaad dhegaysato kanaalada cadowgu gacanta ku hayaan oo aadan hees dhegaysan ma dhici kartaa ya ma dhici kartaa mase waa qasab in la dhegaysto hees haddii la dhegaysto yaa walaalayaa soo qasab maahan haddaba cod shaydaan in la dhagaystaa waa cisyaan rabbi ee daca ilaahay maaha ya waa cod shaydaan wastafdis man istatacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika wa rajilika ilah wuxuu ihi subxaana watacaala u soo kulmiyo u jamci ciidamadaada lugleyda iyo kuwa fardoolayda ciidanka lugleyda iyo ciidanka fardoolayda oo shaydaanku waa kuwe waa ciidan kasta oo fardooley oo tigni ka wadato iyo ciidan kasta oo waxa weeyaan lugley ah oo isantariya oo waxa weeyaan macsida ilaahay ka shaqeeya meeshay rabaan ha u shaqeeya ciidanka dadka dhaca waa ciidan shaydaan ciidanka muslimiinta dilaa waa ciidan shaydaan ciidanka dadka isbaaraysa waa ciidan shaydaan ciidanka shaydaanka ee sentariga iyo tignikada ah waa ciidan kasta oo daacada alle aan ka shaqayna macaasida ka shaqeeya kuwaasaa la yidhahda ciidan shaydaan markaasu ilah yidhi subxaana waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali wlwlaadi shaydaanow waxaad la qaybsataa ibnu aadanka maalyaalkooda iyo caruurtooda waa inaad maalka qayb ka qaybsataa walaalayaal maalka lagu soo gado saxanka ee lagu soo gaday waxa weeyaan telefishinada ee fiilada loogu soo xiray ee canjalad ay ka buuxanaa gaalada hoqaawan ee filmajilaysa ee iskajabinaysa ee waxa weyan tintu tobanka la tahay iyo nin qaawan ee ey gacanta ku haya iyo mid saliinqoorta ugu jiro iyo mid waxa weeye naag ajnabiya iyo nin gaalaho isdhinkoonaya canjalada ay ku jirto lacagta laga soo bixiyey lacagtaas ma xisbullaahiya oo diinka loogu adeegay base waa xisbu shaydaan yaa walaalayaal maalkaas yuu u shaqeeyey shaydaan baa u shaqeeyey washaarikhum fi lamwaali maalyaalka la qaybso maalkaas waa maal shaydaan iska leeyi washaarikhum fi lamwaali walowlaadi carruurta la qaybso carruurta waad aragteen qaar cilmigay ugjilba murxeen masaajidkay saacad walba joogaan sidaasaa karaankuruhu u murxeen qaarna ayagoo qaaqaawan ee tasbiixdoodu ay tahay nacala hooyada ku yaal ayay banooniga caydiyaan oo qaawan oo aan salaad tukan oo marka salaadaha la tukana kadib inta soo dhaqo masaajidka waji dhaqdaan dhaqaaqa wiilashaasu ma xisbullaahi ama se xisbu shaydaan u shaqeeyaan walaalayaal yaa walaalayaal washaarikum fi lamwaali wlowlaadi shaydaanoo la qaybso ibnu aadanka caruurtooda iyo maalkooda saas ilahay leey la qaybso washaarikum fi lamwaali wlowlaad sidaasu ilahay leey subxaana watacaala sidaasoo kaleeto waxaad ka fiiridaa ibnu kasiir sidaas inuu ku fasirayo waxaad ka fiiridaa aayadaas wasabdid sharxeeda ibnu kasiir ka fiiri asagoo ibnu jaahid huwa alghina wuxuu leeyahay marka ibnu jariir tabarina cod kasta iyo sawt kasta oo dadka baatil ugu yeedha heesta ha ahaado muusiq ha ahaado wuxuu raba ha ahaado sawt kasta ummadda baatil ugu yeedha waa sawtu shaydaan xataa qofka mubtadica dadka diinxumada ugu yeedha waa sawtu shaydaan kulli waa sawtu shaydaan le heestaa sawtu shaydaan mubtadica sawtu shaydaan midka dhulkay kala dhexaya ee labada qabiil inuu isku guran rabaa sawtu shaydaan ah qof kasta oo ummadda baadiyeynaya sawtu shaydaan ku hadlay sawtu shaydaan sidaas oo kaleeto ilahay qawlkiisana dhegayso ilah wuxuu ihi subxaana wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi liyudila can sabiili illah dadkii waxaa ka mid ah qaar soo gadanaya lahwa alxadiis hadalka kiisa baatilka ah hadalka kiisa lagu mashquulo looga mashquulo ujeedadii ilahay qofkan u abuuray ujeedadii qofkan ilaahay u abuuray hadalka looga mashquulo dadaa inta suuqa tagaanay soo gadanayaan lahwigu waa min asmaa alghina heesta magacyaalkeedu kamid gabaana ka sheegi doona heesta magacyaalkeedu kamidi lahw alxadiid qofa ilaa wuxuu inta suuqa tago maalka anigu siiyey meeshuu iiga shukri lahaa wuxuu kala soo baxayaa lahw alxadiid hadalka kiisa baatilka ah u kala soo baxaa ee dadka looga mashquuliyo ujeedadii alla u abuuray muxuu soo gadanayaa inuu ummadda ilaahay diintiisa uga lumiyo haddaba walaalayaal qofka suuqa tegey ee canjalad heesta soo gaday amase mid maqal iyo muuqaala soo gaday ee naag qaawan iyo nin qaawan iyo naag waxa weeyaan hoomalad ah ay ku jirto ama se gaal waxa weeyaan khudbaynaya ee mabdiisa ummadda kushoya uu ku jiro ee ummadda inta u keenay dhegaysta yidhi muxuu soo gaday ma wuxuu soo gaday wuxuu ummadda diinta ugu yeedho mase wuxuu soo gaday wuxuu ummadda diinta uga rumiyo ya liyudila annaasa can sabiili illah lahw alxadiis ma huwa lahw alxadiis ma heesa mase ma aha inuu hees yahay oo magac heeseen yahay cabdullahi ibn mascuud dhegayso qaala ibnu mascuud wallahi aladi laa ilaaha kayruhu huwa alqilaah ilaahay baan ku dhaaranaa aan ilaah kaloo xaq lagu caabudaa jirin hadalkaas ilaah yidhi dadaa inta soo gato ay ummadda diinta uga leexinayaan wallahi waa heeswi hadduusan dhaaran saw nama qanciyeen qowlka cabdullahi bn mascuud ya qur-aanka tafsiirkiisa inaan wax ka weydiinaa saw nama qancigeen isagoon dhaaran hadduu dhaartay ka war waa xaqiiqo inuu ogayni sidaasa ya waa sidaas inay tahay haddaba walaalayaal qofka soo gaday diishka ama shaniimada amase telefishinadaas ee gurigiisa dhalay gurigiisa dhigay ee heesta iyo muusiqa iyo naagta qaawan iyo gaalka baydalka wata waxa weeyaan ka baawirsiinaya wuxuu hantidiisa ka soo baxshay alla markuu siiyey kadib wax uu ummadda diinta ilahay uga lumay diinta alluu kula dagaalamay xisbu shaydaanna sidaas uga mid noqday sidaas uga mid noqday walaalayaal nabigeena suuban sal lahu alay wasalam naclad ayuu ku yiri nacladdu maxay ka mid tahay calaamadaha lagu garto dembigu inuu kabaair yahay nabigeena suuban sal lahu alayh wasalam naclad ayuu ku riday hees waa sawb nacala qabahu yidhi nabiga sal lahu alay wasalam oo ilaa naxariista ka dheereeyey nabigeena suuban sal lahu alayh wasalam xadiis anas ibni maalik uu ka wariyey radia allahu canhu wuxuu leeyahay sheekh naasir din albani xasan uga dhigay saxiixu jaamicu sakiir iyo silsilatu axaadiisa saxiixa labadaba nabigeena wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam sawtaani malcuunaani laba saw waa laba cod oo nacalaqadayaal laba cod oo nacalaqadayaalha jira oo ilaa naxariista ka dheereeyey raalli ma ku nahay cod nacalaqaba inaan dhegaysano ya walaalayaal qof muuminu raalli ma ku yahay cod nacalaqaba inuu dhegaysto laba saw waa nacalaqadayaal yidhi nabiga sal allahu alayh wasalam ilaahayna naxariista waa ka dheereeyey macnaha codkaas qofkiisa alla naxariista ka dheerayna waa maxay labadaas saw wuxuu ihi nabiga sal lahu alayh wasalam sawtun mizmaarin waa codkaa heesta codkaas cinda nicmatin oo ilahay marka qof u nimceeyey uu iska dhegaysan ama ku heesayo kaas waa nacalaqabi allah u nimceeyey caafimaaduu siiyey hantiyuu siiyey risaaqaduu siiyey markaasuu inta hees gashaday oo kala soo baxo suuqa talo soo gaday uu dhegaysana ama indhaha ka daawana ama iyadiio heestayda shaydaanadii u dhegaysana hoos fadhiya ya nacalaqabo wey codkaas sawtun sawtu mizmaarin cinda nicmatin wa sawtu waylin cinda musiibatin iyo dhibaata qofka markay ku dhacdo hoogayey codka codka dhahaya hoogayey mar qofaa ka dhintay markaasuu hoogayay leeyi codkaasuna waa nacalaqabe maydaa ka dhintay qofaa ka dhintay waxbaa ku dhacay hoogay uu leeyahy waa baroorana waa nacalaqabe asaguna labadaas codaa nacalaqabayaal u yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam walaalayaal nabigeenna sala allahu calayh wasalama dadka heesaayigaa iyo dadka heesta dhegaysta iyo dadka muusiga iyo turumbada iyo kabanka dhegaysta ama garaaca wuxuu ugu hanjabay ilahay inuu ciidda la goynayo subxaana wa tacaala ilaahi weynaa inuu dhulka la goynayo ilaahi weynaa inuu masaqayo ilaahay doofaaro iyo danyeer inuu ka dhigayo weliba ummadan kuwa ka midka kuwaan ummatul muxamedka ee heesta iyo muusiga iyo sawdka shaydaanka dhegaysta ilaahi weynaa inuu ciidda la goynayo ilaahi weynaa doofaaro iyo danyeer inuu ka dhigayo dhegaysta xadiidka bukhaari nabigeena suuban sal lahu alay wasalam wuxuu yidhi layaquulanna min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxila waalxariira waalkhamra waalmacaazifa walayanzilanna aqwaamun ilaa jambi calamin yaruuxu calayhim bisaalixatin lahum ya'tiihim lixaajatin fayaquluuna irjic ilayna gada fayubayikhum allah wayadacu alcalama wayamsaku aakhariina qiradatan waqanaaziira ilaa ywmi alqiyaama nabiga wuxuu yihi sal allahu alayh wasalama ummadaydaan waxaa ka mid noqon doona dad dadkaasoo xalaashada xariirta xariirta raggay xaaraam ka tahay dumarkay u xalaalta kamrada rag iyo dumar waa ka xaaraam muusigyaalka intaasay xalaashanayaan fiiri nabigu wuxuu ku cadfay u fiirso xariirta oo biijmaaci lmuslimiina ragga ka xaaraama iyo waxa weeyaan kamrada iyo weliba walxiraca ka horayda yastaxiluuna alxira zinaday xalaashanayaan nabigu wuxuu ku cadfay marka zinada iyo kamrada iyo xariirta iyo muusigu isku cad u fiirso intaasay xalaashanayaan u yidhi macnaha waa xalaashanayaan waxa weeyaan laba maadaba waa usurtuubaa sidii wax u xalaala inay iskaga sameeyaan oysan waxba uga xishoon sidii wax uga iskaga xalaal amase inayba dhacdo xaqiiq ahaanba ay raadsadaan oo yidhahdaan sheekh heesta ka waran ilaa la weymaayo shaydaan fatwooda oo yidhaahda heestu waa xalaal ma la weynayo maba dhacdo in la waayaaba maba dhacdaba in la waayaa ya marka daba yidha heestu waaba iska xalaal taasaa dhici doontuu i nabiga sala allahu alay wasalam zinada la banaysto xariirta la banaysto qamrada la banaysto muusigana la xalaashado maxalusheedkan garab qawo halkaas muusiga qola xalaashataa soo bixi doonta markaasuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam walayanzilanna aqwaamun ilaa jambi calamin waxay degi doonaan buur dhinaceed meel buur dhinaceed ay degi doonaan markaasay markay degaan a waxaa ku soo caraabaya xoolahoodii oo saakay oo qofkii raacay oo waxa weeyaan soofiya ku soo ekaanaya markaasaa uu imaanaya qof uu leeyahay niyahow dantaasaan leeyahay maanta waxaad isi wax isi miskiinan u imaanaa markaasay leeyihin barri loo imow heestayna iska dhegaysanayaan heestay dhegaysanaya markay saas leeyihiin markay sidaas yidhaahdaan oy caawa seexad tegaan ilaahi weyna habeennimuu midhayaa markaasuu buurta kor ka saarayaa qaarna goofaaro iyo daayeero ilahay ka dhigaya qaarna buurta alla dusha uga fariisina qaarna goofaaro iyo daayeero alla ka dhigaya ilaa yawm alqiyaama goofaar iyo daayeer ay noqonaya sidaasaa loo gelaya ilaahay baan idinku dhaarshay allihii idin abuuray ee quruxdaas walaalayaal noo abuuray ma wuusan awoodin goofaar iyo daanyer inuu naga dhigo haddaan caasino waa awoodaa walaalayaal ma raalliyaan ku nahay inaan isku qaroobayno ilaahay goofaar iyo daanrada qoladu ka dhiga aan ka mid noqono ama buurta qoladu ku dumin aan ka mid noqono ilaahay baan idinku dhaashay walaalayaalow intaad goor goor tahay allahu rabbulcaalamiin ha looga toobad keeno oo qof walba muumin ahow gurigaaga raalli ha uga noqon in sawdka shaydaanka laga dhegaysto oo gurigaaga raalli haga naga noqon in makriga kufaartu ka fulo raalli ha uga noqon walaale sidaasoo kaleeto nabigeena suban sal allahu alayhi wasalam wuxuu sheegay ummaddan oo ummatul muxameda qaar ka mid ah ilaahay ciidda inuu la goyn dhagxaan naarana cirka uuga soo daadin qaarna uu masakayo oo goofaarha iyo daanyarha ka dhigayo waa la weydiiyey nabiga sal allahu alayh wasalam goormay arrintaasu dhacayda markaasuu yihi nabiga sal allahu alayh wasalam wadalika idaa sharibu lkhumuura wataqadu lqayinaati wa darabuu bilmacaasifi arrintas waxay dhacaydaa oo ilaahay ciidda la goynayaa oo dhagxaan naara alla cirka uga soo daadin oo qaar goofaaraya daanyeerha alla ka dhigayaa markay qandrada dadku cabaan oo ay naaga heesaaye samaystaan ya markaa la maanta walaalayaal ya haddaba walaalayaal ma qof raalli ka ahaa jira inuu ka mid noqdo kuwa ilaahay sababta uga dhigaya ummadda in goofaarha laga dhigo masaasa raalli ku naha walaalayaal haddaanan raalli ku ahayn aan garanno cadowga ilaahay oo kufaarta ah waxaan adduuniya aakhira ku halaagmi lahayn wey waxay nooga shaqaynayaan kanaaladoodana waa dagaalka ay wadaan midka asalka ah uguna adag wey oo inagu burburinayaan waa inaan garanaa walaalayaal waa inaan garanaa walaalayaal haddaba xadiidka saxiixu jaamicu saqiir iyo silsilatu axaadiisa saxiixa labadaba waa ku saxiix yeelay sheekh naasir bin albani nabigeena suban sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi layashrabanna naasun min ummatii alkhamra ummadayda dad ka mid ah qaarbaday cabi doonaan yusamuunaha bikayri ismiha magaceeda magacaan ahayn u bixinaya magac kalaa loola baxa ilaa qamro sharciga wax kasta oo qofka daroogeeyaa la yidhahdaa ee geed gaara qamre la yidhaha ma jirto marka dadaa waxay cabayaan waxyaalo kale ha ahaado xashiish ha ahaado jaab ha ahaado wax magac kale leh waxun ummadda daroogeeyay cabayaan magaci qamradana waa laga daynaa markay cabayaan tucudafu calaa ru'uusihim ilmacaasib madaxooda muusiga lagu garaacaya muusiga dushooda laga garaaca waa dhegaysanaya saas u fadhiya raadiyaaka duushidan muusiguu ku garaacaya sawdkii shaydaanka gurigiisa lagu garaacaya markaasuu dhegaysanaya saas u fadhiya ya amase masrixiyuba fadhiyaaba goobtiiyuba fadhiya masrixiiba oo lagu jirayo filinkaba hortiisay taagan yihiin nimankii shayaadiinta ahaa naagihii shayaadiinta ahaa hortiisay isku jekadinayaan hortiisay ummadda ku fasaahadinaan kaasuu dhegaysanaya ufadhiya hortiisuu fadhiya ya sidaasaa dhici doontuu nabiga sal allahu alayh wasalam waxaa kaloo dushooda taagnaan doona walmuqaniyaat habraha heesayga habrihii heesay naagihii heesay dushooda madaxooda taagan yihiin yaqsifu llahu bihim alarda markaasa ilaahay ciidda la goy doonaa wayajcalu minhum alkiradata walkhanaasiir ilaahay goofaara iyo daanyeeruu ka dhigi doonaa saxiixu jaamicu saqiir raqamka shan kun saddex boqol iyo soddon halkaasuu ku saxiix yeelay sheekh naasir bin albani walaalayaa heesta waa wax cod waa cod shaydaan waa cod badbaal ah waa cod macallaqabaan waa cod macallaqabaan waa cod faajir ah waa cod qof muuminku uusan dhegaysan waa qofka muuminka wax uu ka gelidiyoodo sababtoo ah war qof cadowgaaga kaaga weyn shaydaankaad garanaysa walaal wax cadowa miyaad leedaha oo shaydaanka weyn haddaad muumin tahay melihiis soo maaha ka waran shaydaankaagii kuugu weyna haddaad maqasho hadlaya ma dhegtaad u lalaadin ya shaydaankii kuugu weyna mase intaad awooddeedaan la dagaalame waa dad muumin tahay inaadan raalli ku noqon soo maaha haddaba dhegayso waa sawr waxa weeyaan shaydaan waa sawr naclaqabaa waa sawta faaruq nabiga oon qof darelaawahan qof kale ma dhegeysto sababtoo ah cadowgiisii qofka dhasha u raaricina ee lugta la ruxa ee qulubtiisu dhaqdhaqaaqaydo qofkaasu macaqayuu leeyahay yaa qof cadowga oo intaas inuu kaa duuliyo hara iskadaa naar weynba adiga wuxuu ku raadina intaas inuu kaa duuliyo ya markasta ku yimid wuxuu kuleeyahay halkaas soo mar hubkana dhig aan ku dila markaas leeda maasha allah waa wax lagu raaxay ya maxaa la dhigaa qofka qofkii raadinayaa la hadlaa wuxuu u sheegayaa dariiquu ku gawrici lahaa markaasuu farxa lugtana ruxa qofkaas qof ka babaartamiya jire ya hadda shaydaan oo dariiqii uu naarta ugu gey lahaa qofkiisi aad dushaaba ku shidan yahay markaad lugta ruxdo ani qalbigu ku dhaqaaqo qof kaa dabaalsan ma jiro marka sidaas daraaddeeda nabiga saw saajira oo dabaalka ku tilmaama nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam maalintii wiilkiisa ibraahiima oo faqiirka ah u dhintay iyidaa ka daabatay nabiga sala allahu alay afka ka dhawaaqi maa waxa alla raalli ka ahayna ka dhihi maa ee ishay ka daadane taasna waa shay bannaan qofka haddii laga dhinto ishiisu inay ilimaydo dembi maaha isha ilimu ka dhaabatay markaasaa nabiga sal allahu alay wasalam waxaa lagu yidhi rasuulka allow mad ooyeysaa wa anta tanha can ilbukaa ooyinta adaa reebi jiray ooyinta laakiin nabigu reebi jiray midaan isma lahayn codkade waa wareeg iyo waa hoogay iyo kaasuu nabigu yidhi ee ilintaan isha ka dhaabayda nabigu ma reebin sal allahu alay wasalam mad ooyeydaa adaaba reebi jiray yaale faqaala sal allahu alay wasalam haata nabigu wuxuu yidhi inii lam unha can ilbukaa aniga ilintaan ishaa laygama reebin walaakinii nuhiitu can sawtayni axmaqayni faajirayni aniga waxaa layga reebay labada xog ee dabaalada ah ee faajiriinta ah waana heesta ogaada labadaas ya labadaas xog xogka koobaad oo faajirka weesku noqon doono haddaba waxaad ogaataa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam heeska inuu ku tilmaamay cod faajirad ah naagtaysa waa faajirad qofka dhegaystaana waa faajir qof kastoo muntas iyo dhegtiisas ay ku soo dhacda ku raalli noqda waa faajir awood asaga u lena askadib waa faajir wuxuu yidhi nabiga sal allahu alay sl aniga waxaa layga reebay oo rabbiga iga reebay wa can sawtayni axmaqayni faajirayni waa laba xog oo dabaal ah oo faajiriin ah sawtin cinda nicmatin waa sawtka xaaladda barwaaqada soo yeela oo waa maxay lahwin walacidin wa mazaamiir shaydaan waa cayaarta iyo baatilka iyo codadka shaydaanka waa heesi saddex dhaba ila waa soo ogaana lahw in la yidhaahay cabdullahi ibn cabbaas ba ku dhaalan cabdullahi ibn sido ku dhaalan soo marta ma garatay kan labaad waa sawtin cinda musiiba marka dhibaato dhacdo oo sidaas maanta layga dhintay ilamayga maanta wiilkiisa dhintay soo maaha sidaasoo kale markii qofka laga dhinto codka qofka ka soo baxa wuxuu yidhi sawtin cinda musiibatin laqmi wujuuhin wa shaqi juyuubin wa shaqi juyuubin wa codka labaad ee dabaalka ah ee waxa weeyaan faajirkaa waa wejiyaalka in la garaaco oo waxa weeyaan shebabka la jeexjeexo oo waa weli la yidhahdo kaasna waa layga reebay sababto a maxaa ka dabaalsan qofkaa cunugaan waa dhintay waa warayna ku soo laabanmaa haddaad qof ilaheed ajar helay ajarkiina waa ka hog cunugiina heli mayo ma dabaalnimaysan ahayn waa dabaalnimo ilaa cunugiina kuu soo laabama ajarkiina waa weynaya haddaad barorate waa dabaalnimo aabba hadduu dhinto hooya hadday dhinto si haddaad baroroto qof kuu soo laabama ya marka labada cod haddii lagaa dhinto ama musiiba kugu dhacdo inaad jeexjeexdo ama dhulka isla dhacdo ama aad oydaa waa cod dabaalnima waana cod faajira inaad hees dhegaysato amaad musig dhegaysataa amaad adugu heestaana waa cod shaydaani ah oo faajir ah oo dabaal ah waana codkan soo ogaano macalaqadaha ahaa xadiiskaasna aalaaf waxa wey taxriimu aalaafka darbi ayuu sheknaasidiin albani kusoo saaray cabdullahi ibni mascuud hadal cajiib badan uu sanad saxiixa bayhaqi uga soo guriyey shucabul iimaanka raqamka shan boqol raqamka shan kun iyo sagaashan iyo iyo sideeda kusoo gurina hadal cajiib badan markaad hadalka dhegaysato asaad fiirida macnihiisana markaasaad yaqiin u ogaanaysa wuxuu leeyahay cabdullahi ibni mascuud alqinaa yunbitu nifaaqa fi lqalbi kamaa yunbitu lmaau azaa heesku quluubta wuxuu ku dhaliyaa munaafaqnimo sida biyuhu ay zarciga la beer usoo dhaliyaan heesta qofka dhegaysa qalbigiisa munaafaqnimaa ku beermaysa ilaahay baan ku dhaariyey ee dadka heesta dhegaysa dhegaysa munaafiqiin waa taqaanaa soo maaha hal sifaan ka soo qaadayna waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaalaa yuraa'una naas markay salaada u istaagayaan munaafiqiintu ayagoo faraxsan ma istaagaan ayagoo jecelna ma istaagaan ayagoo wehsanaya istaagaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila mana xusaan in badan ilaa wax yar maaha ilaahay ma xusaan ya markay salaada u istaagayaan cibaadadaas way ku adag way ku adag markay salaada u istaagayaan munaafiqiinta nimanka heesta dhegaysta iyo naagaha heesta dhegaysta iyo nimanka heesta iyo naagaha haysta salaada ba ufududaha ma jeceli bal aabba walba caruurta ha fiirin qof walba ha fiirin caruurta walaalaha ha fiirin qof caruurta walaalaha ha fiirin ee heesta dhegaysta ee muusiga dhegaysta bal fiiriya qof walba caruurta ha fiirin iyo kuwa qabeeliyaalka u tahay salaada haddaad u soo kicido inay ku faraxsayn in kala fiirin waxaad cabdullaahi ibn mascuud hadalkiisu xaq maaha waana been haddaad sifada ka wey bal ogow qof walbo salaada caruurta heesta jecel ee muuskeediga dhegaysta marka loo soo kiciyo oy maskadka yimaadaan waalidka iska fiiriyaan markaasay laasifkeedka seexdaan bal qof walbo fiir ya caruurta heesta dhegaysata ee qalbigeeda heesku ku dhacday salaada marka loo soo kiciyo waalidkay fiiriyaan markaasay laasifkeedka seexdaan caruurta heesta dhegaysata ee muusiga dhegaysata ee filimada fiirsataa salaada ma aadaan casirka iyo sagaal saac goobaha qiyaasiska xaadiriya markaasay koob iyo toban saac kadib ama toban saac labiyo tobanka ay iyagoo faraquusa badan ee waxa weeyaan aad gudumagale aad moodo bahal aad moodo ay ka soo baxaan markaasay inta meesha weysaqaadka sacga dhaqdaana ka taga haddii la weydiiyana masjidkan kusoo tukadu yidhahdaa dadka heesta haddii la soo wado ee goobaha diinta la keeno qof walba caruurtaada heesta dhegaysata ka fiirso walaalahaaga ka fiirso kuwaad adeerka u tahayna fiiri haddii heesta meel lagu dhegaystana ay joogaan jilibka iyo lugta isla qurcaan iyo indhaha iyo marka hadday filim daawanayaanna ma horjoodaan shan sacbaa wax ka dhigay haddii goobta cayaarta ay joogaanna wardigoodu waa naclab laakiin haddii nus sac la yidhaha diinka dhegaysto waa halaqooda waana w waana waana waana iskala jiraa qaxay jiraysadaan markaasay gudoodan markaasay gudoodan bal qof walba fiirso ya qof walba fiirso ila waxaa la rabaa diinka marka lagu sheego waa inaad ku fiirido qofka ya caruurta heesri ka hadli maayo caruurta kale caruurta kale hadda waxaa dhacda shan sac inay saxad soo jeedi karaan kama hadlayo laakiin kuwa heesrigaysa ka hadla bal isku fiirsada ya anis alqinaaw yumbitu nifaaqa fi lqulub heesu quluubta wuxuu ku dhaliyaa munaafaqnimo saas leey sida biyuhu ay geedaha usoo saaraan siday biyuhu geedaha usoo saaraan saas leey wuxuu dhihi jiray cabdullahi ibnu mascuud lacana allahu lmuqaniya walmuqana lahu ilaahay naxariista ha ka tujiyo nacladulaha ku dhacdo ninka ama naanta heesta iyo qofka loo heestayo dhegaysanaya waa naclaqabeed ilahay naxariis ha ku yidhi naxariistan allah ka tujiyo ee nabigaama naclado sala allahu alayh wasalam oo noo sheegay inay naclaqabayaan yihiin fudayl ibnu xiyaam wuxuu dhihi jiray raxmatullaahi calayh alqinaa ruqyat lzina qofka hadduu jiran yahay oo la rabo cudur inuu ka baxo caafimaadna soo galo soo qur-aan lagu akriyo qofka haddii la rabo in uu zaanig noqdo ama qowmuluub uu noqdo heestaa loo shidaa qofka heesta dhegaysta quluubtiisa waxaa ku dhalata inuu zaanig noqdo iyo inuu qowmuluubka kamid noqdo saasaa quluubtiisa ku dhalata ule saasaa quluubtiisa ku dhalata haddaba walaalayaal ma diyaaraan u nahay ya ma diyaaraan u nahay marka walaalayaal inay noo soo baxaan carruur zaanigiin ah carruur qowmuluuq ah carruur dariiqyada ay isku saaran yihiin labada wiil carruur gabdhaha yaryarkaa dariiqyada ku qabsada ee carruurta iyagoo dhiigu ka baadana dariiqyada laga soo helo saas raalli miyaan ku nahay yaa walaalayaal haddaanaan raalli ku ahayn cadowga ilaahay telefishinada uu soo diyaariyey kanaalada uu soo diyaariyey aan ka joojino carruurta aan dalkayna ka joojino aan guryahayaga ka joojino yaanan iska digin dad dhintaye dad noola dagaalami karaan iska dhigno oo yaanan isdhiibin yaanan isdhiibin ilaa qof mumin oo naxariista ilahay kama quusto waxaad moodaa dad badan ayagoo intaa joog ayay waxay leeyihin xaan samayna waana laka adkaaday muslim miyaa laakaba laga adkaada muslim gaaladu meel kastay qasabtaxaan samayn markuu arko suuqu heestu ka shidan tahay markuu arko gaarigu raacayay ka shidan tahay markuu arko guriga dariskaahay ka shidan tahay markuu arko biibisadu ka shidan tahay markuu arko baarku ka cuntaysa oo ka shidan tahay uu leeyahay kaanahaa mubax wuxuu ka dhigaa sheekh caadi meel kasta meel kasta ka shidan yaa haddii codka shaydaanku caadi noo noqdo maxaa xaaraan noo noqona walaalayaal maxaa noo dambeeya ya maalin kasta hal munkara lagugu celcelina ilaa aad ku qanacdo raalli ku noqoto hal munkara lagugu celcelina ilaa aad ku qanacdo oo aad raalli ku noqoto maanta dambe mid kale lagugu celcelina maanta dambe mid kale lagaga celcelina sidii reer banu israa'iil ilaa magaca diinta kuu soo haro laakiin isaga aad ka baxdo sidaas na raalliyan ku noqo walaalayaal yaana raalli ku noqo walaalayaal ibnu lqayim aljawsi markuu ka hadlayay iqaafatulexsaanka shaydaanka makrigiisa ayuu ka hadlayay marka heesuu soo qaada wuxuu yidhi wa min makaa'idi caduwillaah wa masaayidi cadowga ilaahay makriyaalkiisa waxaa ka mid ah cadowga ilaahay waxa uu umasado allatii kaada bihaa man qalla nasiibahu man qalla nasiibuhu min alcilmi waalcaqli waddiin makriga uu ku ugaarsado dadka nasiibkoodu yaraaday oo aan nasiib weyn ku lahayn cilmiga oo aan nasiib weyn ku lahayn caqliga oo aan nasiib weyn ku lahayn alla kacabsiga oo uu quluubta jaahiliinta ku ugaarsado iyo quluubta baadilowyaalka sanaa lmukaa'ib watasdiyati walqina bilaalaati lmuxarama waxaa ka midhuu yidhi in waxa weeyaan jaahiliinta quluubtooda waxa uu ku ugaarsado samaaca soorida iyo sacbadabadka iyo heesta shaydaan inuu ummadda u dhigo waa soorida iyo sacabka shaydaan waa kulli waa heesta magaceeda tasfiyada ayadaa kamid a magacyadeeda mukaa magacyadeeda kamid a waxa weya qinaa magacyadeeda kamid ah oo lagu daray alxaanta codadka muusiga shaydaan lagu garaacay ama muusig dhe ama kaban dhe ama wax kale dhe waxaa ka mid ah oo uu quluubta uga jeediyo qur-aanka kariimkaa oo uu quluubta ka dhigo caakifatan cala alfusuuqi waalcisyaan mid kunnagi oo raalli ku ah faasiqnimo iyo ilaah caasin waxaa ka mid ah alqina heestaa ka mid ah fa huwa qur'aanu shaydaan waa qur-aanka shaydaanka heesta magacyaalkeeday ka mid magacyaalka heesta waxaa ka mid ah qur'aanu shaydaana la yidhahda qur'aanu shaydaan ma raalliyaan ku noqono walaalayaal guryahaga inay ka yeedhaan ya qur'aanu shaydaan guryahayaga inuu ka yeedho raaliyan kuna magacyaalka heesta waxaa ka mid ah qur'aan shaydaan waalxijaab lkasiif can araxmaan waa xijaab tiro weyn oo allaha raxmaanka qofka ka xijaaba ilaaha raxmaanka naxariistiisu ka xijaaba qofka waa cod shaydaan waa qur-aanka shaydaanka ma dhici kartaa marka dhegtaada iyo qalbigaaga inay ku wada dhacaan qur-aanka shaydaanka iyo qur-aanka ilaaha ya miyay dhici kartaa sidaas daraaddeed qof kasta oo dhegaysta muusiqa wax uu maqlo wuxuu u neceb yahay wacdig wax laydhaa u soo fadhiisana daacada allugu neceb meel uu fadhiistana wuxuu ugu neceb yahay meel ilaahay diintiisa looga hadlayo maxaa yeele qur-aan shaydaana ku jira qur-aan shaydaan qof xambaarsan ma dhegaysan karo qur-aanka alle ma dhegaysan karo wallaahi dadka heesta dhegaysta ee filmada daawada ee muusiqiyaasha ka soo dhargay wax ay maqlaan qur-aanka ugu neceb yahay qofkana waxay ugu neceb yihin qofka yidha alla ka cabso heestaa dhegaysan dadka ilaahay kaasa ugu neceb yahay kaasa ugu neceb yahay qofka waxay ugu neceb yihiin kaale masaajidka soo galo tuko dadkana waxay ugu jecel yihiin kaale anaa kaa bixinay caawish hilibka ila daawo misigiisaa la dhigaya kaasa ugu jecel kaasa ugu jecel maxaa yeelay waa shayaaiin wey taasaa ku dhacday hadalkaas wuxuu ku leeyahay weli waa si wada wuxuu yidhi wahuwa ruqyat liwaad wa zina waa zinada iyo qowmuluutnimada ruqyadeeda wey qofka dhagaysta waxaa quluubta ka gasha inuu zaanig noqdo qowmuluutana kamid noqdo qofka heesta dhagaysta ma raalli baan ku nahay guryahayaga in laga barto zinada iyo qowmuluubnimada masaasaan raalli ku nahay haddaanan raalli ku ahayn diishashka guryaha laga dejiyo haddaanan raalli ku ahayn muusiqyada raadiyaha laga joojiyo haddaanan raalli ku ahayn canjaladaha heesa hala burburiyo oo qur-aan ha lagu soo doomo oo wacdi ha lagu soo doomo taas waa inay dhacdaa waad ogtihiin saxaabada marka la dhex maro xaafadahooda iyo guryahooda habeenkii saqla dhexe shimi dhawaaeeda madu qur-aanka yeeriy ayagoo salaatuleylka tukana rabulcaalamiin aan idinku dheeshay ee caawa xaafadahayaga haddii la dhex maro saqda dhexe qur-aanka inagoo ku tukayna ma laga maqla ya walaalayaal haye haddii la dhex maro hadda saacadaas oo aan ka hadlayno wallahi sawtu shaydaan waa laga maqla ya wallahi waa laga maqla ayagoo weliba guryaha lagula jirin banaanka lala taagaya la arka ya maxaa yeelay ma dhacdo in sawtu shaydaanku uu waxa weeyaan sayid noqdo sawtkii ilaahayna uu sayid noqda ma dhacaydo sawtka alle waa ka saarnay sawtkii shaydaanka qabsaday marka sidaas weeyaan qur-aanka alle waa ka baxay qur-aanka shaydaana qabsaday marka qur-aanka shaydaana qabsaday intaas waxaan uga soo gaarsanaynaa heesta xaramnimadeeda haddaan qur-aanka alle ka keennay haddaan ka keennay axaadiistii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam haddaan keennay aqwaashii saxaabada wax dambe oo xuja miyaa noo dhima macnaha waa la awoodaa afarta madabood midaan ka hadlayn ma jiro imaamu shaafici si gaar heesta uga diga abu xaniifa si gaar uga diga axmed bin xambal si gaar uga diga imaam maalik si gaar uga diga wax la tiri kara maaha a'imada masiixiinta laakiin wax qofka muuminkaa qanciyaa u sheeg ya qofka muuminka allaa yidhi nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay slam saxaabadaa sidaa u fahmeen taaciyaarkaa u fahmeen intaas maxaa ka dambeeya ya intaas maxaa ka dambeeya intaas maxaa ka dambeeya haddaba magacyaalkeeda ayaa wax yar magacyaalka aan soo ogaanay ayaan ku soo celinaa tir ahaan waxaa ka mid a magacyaalka heesta allahu wallaqw waalbaatil wazuur waalmukaa wasasiya ruqyatu zina qur'aanu shaydaan sawtu shaydaan sawtu laxmar sawtu lfaajir mizmaaru shayaaiin sumuud sumuudka anaan soo sheegin sumuudka waxa weeye cabdullahi ibn cabaas baa ku fasirayo afa bi hada alxadiisi tacjabuuna wa afa min hada alxadiisi تعجبون وتضحكون ولا وتضحكون ولا تبكون وانتم جامدون كفر لا ضحايا أصمين هذا الحديث تحشرون مقران كان لي يا بنتي يا أصمين هذا الحديث تحشرون وتضحكون قالوا ويتقص لنا المية ولا تبكون مبدو إلى الإسلامين من يقران يا وأنتم ساندون ويتكيه إلى المية لقة الحمية للمية عود السود آه اسمت لنا نوحيس إلى المية هنك لك وقال حمية تحريك يا marka magaciyaalkaa sidaas uga midi magacyaalkaa sidaas uga midi mafaasida walaalayaal oo diishka telefishinada gaalada iyo gaalaraacyaantu gacanta ku hayaan mafaasidooda waxaa ka mid ah annabas ilaa awraati nisaa'in kaashifaatin licawraatihina ow rijaalin shibil caraya waxa weeyaan qofka telefishinada fiirsan gaaladu ay gacanta ku hayaan ama gaalaraacyadu ay gacanta ku hayaan miyay indhihiisu inay tan arag naa qaawan ma dhici karta ya miyay dhici karta inuu fiirsado aysan arag ma dhici karto waa inuu naa qaawan ka fiirsada waa inuu ka fiirsado gaal saliid wata waa inuu ka fiirsado gaal qamre cadaya waa inuu ka fiirsado laba gaalo isdhunkoonaysa waa inuu ka fiirsado akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka iyo qaabkay dharka u sitaan iyo qaabkay dharka u qaataan waa inuu ka fiirsado wax weya kuyigood taas waa inuu ka fiirsado taasaa imaanaysa taasina waa midda keentay caruurtayadu meeqo gabdhood oo hees heesaay ah oo gaalahay xigtay ya caruurtayada markii macalin looga dhigay oo guriga loo soo dhigay oo layidhi ka baro inta raadiya la siiyey ama sadiishba loo soo saaray layidhi ka dhegayso waxaa dhacda hal cunug oo aad dhashay inuu xifisan yahay ama walaalkaa ah shan boqol oo gaal oo iskugu jira kuwa heesa iyo kuwa filimada dhiga iyo kuwa laacidiinta oo balooriga cayaara iyagoo cawradoodu muuqata isugu jira uu ka kacisan laakiin nabi maxamed magaciyaalkiisa haddaan weydiino wallaahi ka noqon wallaahi kuwa safaniya haddaan hadurta inta kaajiyo oo anugu aqaan inaysan sheegi karin nabi maxamed magacyadiis ha laakiin shan boqol oo qaali sheegi kara laakiin kaajimayo maxay waa fadeexoobay oo og ya wallaahi sa nabi maxamed magacyadiisa sheegi karin hadday ugu basaan waxay dhihi karaan maxamed iyo axmed carab ma ku dari karaan ayaguna way soogyihin bal hadda hoos u tiri raggiina bareniley ah ama waxa weeyaan heesa dhegaysaa bal hoos u fikere nabi maxamed maxamed iyo axmed waxaanaad ka taqaana waxaa la dhacdaa qaarkiin axmed baynu soo qorxad ya ya bal tiriya iska daa ilaahay baan idinku dhaafshay ee macadownimo loo reebtaa jirta ma dhibaata u hartay cunugaaga oo xisisan naagaha heesayga magacooda waa xisay dharkay qaataanna waa xisay guryahay degan yihiinna waa xisay ya gaariga lagu qaadana waa xisay intay goor heestay waa yaqaana iyo intay waa igoo dhigtay wuxuu leeyahay taas laakiin bilahi waa mid dhigtaan raba ya intaas xisay nimanka cayaara ayagoo buqna qaawan oo buumooyinka wataa waa xisay magacyaalkooda ya waa xisay magacyaalkooda wuxuu xisan yahay xisbiyaalkay ka tirsan yihiin wuxuu xisbisan yahay intuu goobad ka soo cayaaray intaas waa xisan yahay laakiin nabi maxamed magacyaalkiisa ma yaqaan saxaabadana magacyaalkooda ma yaqaan a'imada muslimiintana ma yaqaan hogaamiyaalkii diinta gaarsiiyey ajami iyo carabinta ka dhexeeda ma yaqaan ma yaqaan ilahay baan ku dhaartay cunugaas yaa leh ma maadaa iskale mase gaaladaa leh cunugaas yuu ciidan u yaqaan ya yuu ciidan u yahay cunugaas ilaa kufaartu waxay yidhahdeen maalka ina waxaan u baxayna waxaan nin shiirka oo cajiib ilahay qayr ha siiye waxaan kelimad qariib ah ayuu maalin iga dhareeshay waxaan nidhi gaalada waxaa la arkaa gaala imaana wuxuu leeyahay hay-ad baana iskoolkan waxaan rabnaa in lagu lagu dhigo maadooyinka ka dhacaya luqada ingiriiska bis hadda annaga waxaan dhignaa tarbiyo waxaan dhignaa waxa weye xisaab waxaan dhignaa juqraafi waxaan dhignaa culum kulli waxaa rabta dhig kuwii adili jirta dhig laakiin luqa ingiriisiya ku dhig waxaan faa'iidada ugu jirta maxay wuxuu yidhi faa'iidada ugu jirtay ka hadleen wax la faa'iide egna ma jirto sababtaa waa dagaal xeel leh waa maxay qofka luqadaa inuu bartay rabaan markuu luqada qofkuna luqada uu barto wuxuu dhagaysanaa idaacadaha ku hadlay wuxuu akrinaa joornaalada ku soo baxay wuxuu akrinaa buugaagta lagu qoray intaasaan ka rabnayo markuu luqadan qofku barto joornaalada yuu akrinaa waana dacwo socota joornaalka muuqaalka sawirro shaydaana ku sawira waxa uu ka akrinaana waa cod shaydaan idaacadda ingiriisku dhegaysanaya codka ka baxayana waa cod shaydaan majhni shaydaana waa xambaarsanta buugaagta shaydaanka ayuu dhegaysanaya annaga intaan ka rabno asal wakti dambaan leenahay haddaad rabto qur-aanka xataa ingiriis ugu dhiga laakiin ingiriis keliya noogu dhiga iskoolkan haddii ingiriis lagu dhigaa intaasna naku ogolna dhaqaala ilaahay baan kugu dhaashay bal fiiri qaabka lagula dagaalamayo yaa marka qofku cidda uu la xiriiro ayuu ciidankoodi cidda uu waxbarashadoodii manhajkooda ku bartuu ciidan u yahay ee muslimiinta ciidan uma ahan hadduusan luqa carabiya baran hadduusan nabiga baran sala allahu alay wasalam hadduusan saxaabada baran hadduusan qur-aanka baran hadduusan sunnada baran hadduusan fiqiga muslimiinta baran muslimiinta waxma galo qof habow maaha maaha mukusha soomaaliya u dhashay ya soomaaliya u dhashay maaha ya hadeer waagaysan baraad waxaa hadlay oday oo ciraaqi wallaahi wax kastay nala gaarto waa baabaayna waana la dagaalamayna nimankana la dagaalama waa reer ciraaq sababtoo ah waxay rabaan niman inaamada madaxa ku sita inay dalka xukumaan oo culmo wallaahi saasay rabaan u yidhi marka ma daynayn niman inaamada inay xukumaan firi waana nin ciraaqiyo caraba ninkaas ya ninkaas goormaa la sabcay walaaliya ya goormaa la sabcay muddo dheer baa la sabcay ya ida halkaa lagu sabcay ma inta la qaada ingiriis la geeyey may gurigiisa lagu sabcay guriga loogu keenay idaacadbu ka dhigay joornaalku ka akris iskoolkaa loogu dhigay halka isagoo jooga lagu sabcay ya halkaa lagu sabcay halkaa lagu sabcay marka waxaa kamid ah fiiradaas qofka uu musawirkaas fiirina naag taqaawad u fiiriya waa xaaraam naag taqaawad u fiirina waa xaaraam ninku u fiirsada walaaliya naagtaa ninkan qaawaday fiirayda waa xaaraam naagta inay naag kaloo qaawo fiirda waa xaaraam ogaada masaladaas ogaada ya ninka inuu nin awradi fiiriya waa xaaraam nimanka isko cayaaraha oo cayaaraya oo laacidiintaahu ma awradooda ma qarsadaan ya mase waa muuqataa ya jiribka ma qariyaan ilaa xubunta iyo jiribka inta ka dhaxayda ninka waa cawro ma qarsadaan nimanka cayaartoyda ya waxa weeyaan waa cawro cawradaas waa fiirinaya ya cawradaas marka qofka fiirsanaya oo naagta qaawan ee heesayda ee isjajadinaysa ee quluubta inay fasahaadido u taagan ninka fiirsanaya ilaahay weyna qur-aankiisii ku tun ilah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala isagoo mu'miniinta la hadla wuxuu leeyahay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaari war muminiinto war muminiinto indhihiina laaba nabi maxamedo waxaad ku tiraa muminiinta indhihiina laaba waqul lilmuminiina yaquduu min absaari nabio muminiinta waa muminiinta ilaa mumina yeelay muminiinta waxaa loo leeyahay muminiinta bis ayaga xukunka qaadana muminiinta ayagaa yeelaya amarka ilahay ayaga qaadana waqul lilmuminiina yaquduu min absaari wayaxfaduu furuujahum muminiinta nabiga waxaad ku tidahdaa indhihiina laada indhahooda ha laadeene muminiinta nabiga waxaad ku tidhaahdaa awradiina xidfiya warfartigiina xidfiya ya oo yaysan muuqan oo wayse hasiraysanina xisbiya sidaas weeye sidaas ilahay ku leey subxaana wa tacaala gabdhaha muminaadkana sidoo kale waqul lilmuminaati yaqdudna min absaarihina gabdhaha muminaadka nabiga waxaad ku tidhaahdaa indhihiina laaba indhahooda ha laabeene wayaxfadna furuujahuna farjiyaalkoodana ha xifdiyeen oo inay muujiyaan ha ka xifdiyeen inay zinaysaanna ha ka xifdiyeen haddaba walaalayaal indhihiisa ma laabaa ninka telefishinka fiirsada ma laabaa indhihiisa ya indhihiisa ma ka laaba inuu naa qaawan arko inuu arko gaal waxa weeyaan qaawan ma ka laaba indhihiisa ilaahay amarkiisii ma qaato waa maya walaal ya waa maya waa cawro buaariga xadii ku yaal ai muslimka xadiis ku yaala jariir bn cabdillaahi albajari nabiga sal lahu alayh wasalam waxaan weydiiye yidhi can nasrati lfaj'a anoo iska jirin ishu haday iga dhacdo naar iskama jirin dheeraa iska socda markaasa ishii dhag iga tid ka waran fa amaranii an asrifa basari nabiga sal lahu alayh wasalam amar wuxuu igu siiyey inaan indhahayga jeediyo dhag markay kaaga tira ka jeeso ya ka jeeso sidoo kale cali bn abi taalib nabiga sal lahu alayh wasalam xadiis xasan saxiix abu dawuudka ku yaala nabiga sal lahu alayh wasalam cali bn abi taalib wuxuu ku yidhi yaa caliyu laa tutbici nasrata can nasra caliyo siirada siiro kale ha raacsin adoon iska jirin cishii wax kaaga dhacdo midaas hore laguma haysataa maba aadan ogeyn meesha wax kaa xigeen ma derbiya kaa xigeen mise qof ma aadan ogeyn ishaa kaaga dhacday mid dambe ha ku dari faina laka aluulaa walaysat laka alukhraa waxaa kuu sugnaatay midda hore midda dambe marhid shaqana kuma lihid ya faina laka aluulaa walaysa laka alaakhirate saas waa lafdigu walaysa laka alaakhira ukhraa maayo ya midda dambaas kuma lihid haddii marka ishu kaaga dhacdo mar dambe kuma banaana ishaadu inay qabato haddaba ilaahan kugu dhaasheeyey qofkaas amarkii nabiga ma qaatay oo waxa weeyaan fiirinaya joornaalka midda ku sawiran waa isku mid iyo midda telefishinka ka muuqata bal gabadh waxa weeyaan meeshan joogta lugteed aad fiiriday iyo naag la soo qaawiyey bal mararka qaar kufaartu waxay gaadsiinayaan wax aan caqliga ibni aadamka xataa suuraysan karin inay soo saaraan qowmuluudkii oo issaaraan xataa rag iyo issaaraan inay ka soo saaraan sidaasay yeelayan marka dambe ya inay ka soo saaraan telefishinada saasa yeelaya oo cankaladanta ugu soo duubaan ay u soo diraan ya inay waxa weya u soo gelshaan kumbiyuutarada oo baalka aha internetyada ay usoo gelshaan saasay yeelaya oo ayagoo kusinadii iyo liwaadkii ay daawadaan saasay gaaraysaa marka dambe xaalada ya saasay gaaraysaa war qofkaas muuminkaa amarka ilahay miyuu qaatay walaalaya oo waxaad fiirsanaya qofkaas miyuu qaatay amarka nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ya iska dhaaate nabiga sal lahu alayh wasalam wuxuu walaalayaal gaarsiiyey naagta cawradeed adugu inaad fiirido iska daa inta gabaru soo fiirdo inay ku tilmaanto ma banaano ka warraba inaad adugu fiirsato iska da naagtaadu inta naag kale soo fiirdo inay ku tilmaanto ma banaano ma banaano ya nabigeena sal lahu alayh wasalam wuxuu leeyahay xadiis saxiixa wuxuu leeyahay nabiga sal la oo abu daawuudka ku yaala wuxuu leeyahay laa tubaashir ilmar'atu almar'a naagta naagta kale jirkeeda lama mubaasharo qabto litunqitahaa lisawjiha si ay ninkeeda hadhow ugu tilmaanto kaanahu yaraaha sida isagoo arkayo kale ya kaanahu yaraha la cafwan kaanahu yanduru ilayha sida isagoo fiirinaya ma banaana saas leeyahay nabiga sala allahu alay slam sida isagoo fiirinaya inta u tilmaanto saas wey saas wey ya tilmaan iyo cawradeediiyo halkaan telefishin ka muuqata saa qatarsan ya walaalayaa saa qatarsan wax isku dhowna ma wax isku dhowna ma wax isku dhowna ma iska da inaad daawato qur-aanku wuxuu diiday xaqaqiiri dahabka lugteeda ku suran in dhawaaqeeda la maqlo ya walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna gabdhaha mu'minaadka markay socdaan dahabka ay lugta ku jiraan yaysan dhulka ku dhisan si dahabkaas agtooda loo maqlo yaysan saas yeeli ya ilaahay baa idin ku dhashay yaa fitno badan dahab dhawaaqii isku dhaqayood maqashay iyo naag qaawanu halkaan gaalsaarayho fiirido ya ilahay baan ku yaa yaa fitno badan ma isku dhow yihiin ya meesha islaamku jooga iyo meeshaan fiiriyo walaalayaa ya fiiriyo walaalayaa haddaba mu'miniinta marka maxaa laga rabaa haddaad ogaateen inuu yahay cod maca la qabaa haddaad ogaateen inaysan banaanayn in la fiiriyaa haddaad ogaateen xataa qof kale inuu ku tilmaamo inuusan ogaanin walaalayaal maca tahay shaygan oo telefishinada oo naagaha qaawan iyo gaalada saliibyada wadata laga soo daayaa walaalayaal marka ma shaydaan ayuu u shaqeeyaa mase islaamku u shaqeeya subxaan allah shaydaan u shaqeeya walaalayaa haddaan ogaana shaydaan inuu shaqeeyo nasiinada noo taalla maxay ya soo qof kastoo muumina waajibku ma ahan intaada wada inaad ka qayb qaado siduu ku suulida mase waad quusatay ma naxariista ilaha ka quusan ya ma waxaad leedahay naxariista ilahay waad ka quusatay waxaad leedahay lama suuli karo ya ina lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ina lillahi wa inaa ilayhi raajicuun inahu laa yayaku min rawxillah ila alqawm alkaafiruun gaala naxariista alle ka quusata ya walaa yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun raxmadda alle waxaa ka fursa qoom lumay qofka is yidhaahda heesahan iyo muusiqan iyo telefishinadan wax lagama qaban karo waa qof naxariista alle ka quustay naxariista alle ka quustay wax nabiga alle soo diri jiray waxaa loo soo diri jiray dal dhan oo kulligiis gaala markaas inta la hadlo oo la hadla keligiisu jooga fiir kulli waa gaala markaas haddana ilahay nusrada sii jira waa haddaad adugu amarka ilaahay qaadato nusrada alla keenayo adiga nusra lagaama rabo adood ilaahay amarkiisa adeeca haddaad dhimatana waad kasawd adiga waad ligaan waad guuraysa laakiin ha quusanina oo naxariista ilahay haka quusanina ha ka quusanina nabigeena wuxuu leey sala allahu calayh wasalam fiiriya ragga xataa qaaqaawan fiiriya xadiiska ku dhagaysta ilaa rag badan xataa fiiriya waktiga lagu lumina iska daa baroorileyda nacalada ay bidayaan iska daa salaada ay ka tageen iska daa dadka badankiisu uma haystaan sagan buumada leh oo qaqaawan inay xaaraam tahay maba gaaran ba ogeynba ya laakiin xadiiskan saxiix muslim kaa dhegayso nabiga wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama laa yanduri rajulu ilaa cawrati rajul nin muslima yuusan isku fiirin nin kalo nin kaleta cawradiisa waa ninow nin cawradiisa fiirin ya ma banaana in la fiiriya nimankaas madowda cayaara ma banaana ya ayadoo baatilba in la fiiriya aysan banaanayn haddana waxa weeyaan maba banaana cawradaas dadka keliyan xataa u banaanayn baadilada kale iska da naclada ay bidayeen iska da salaaday ka tageen iska da hamaarka ay dhigteen iska da intaasoo baadiloo kale iska da xataa jirkooda lama fiiri karo qofka muuminka waajibay ku tao isagoo ag maraya banoodileyda qaawan marku arko inuu kasii jeestaa waajibay ku haddaadan markaas munkarka ka reebi karin dad ka reebi karta waad la hadlayda day kaa diidaan cawradooda inaad fiirida maya ila waa dad qaqaawan oo ilaahay caafiyey nabiga wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam walaa almar'atu ilaa ilaa cawrati almar'a naagtaa uma banaana naagta kale cawradeeda inay fiirdo uma banaana xaaraanay karto xaaraanay karto xadiiskaas saxiix muslimka wariyey walaalayaal ishaanu waa sahmi iyo leeb leebabka shaydaanka ka mid ah oo uu qofka ku dulaysto ishaan wax kasta oo fasaada iyadaa ku dhacda qalbigan iyadaa ugudbida waxa qulubtu la gubatayna waa indhahan waxa ku dhacaya waa indhahan waxa ku dhacaya taas waa inay ogaadaan mu'miniintu haddaba walaalayaal haddaan ogaanay in waxa weeyaan waxa ay xambaarsan yihiin kanaaladan shaydaanka ee gaalada iyo gaala racyaalku ay gacanta ku hayaan aaway mas-uuliyaddii muslimiinta aaway aabbayaalka mas-uuliyadoodii aawa hooyayaalka mas-uuliyadoodii aawa macalimiinta mas-uuliyadoodii aaway muslimiinta mas-uuliyadoodii aaway dadka ilahay la hadlay oo ilah leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahlikum naara war mu'miniintow naftiinna iyo ehelkiinna naarta ka badbaadiya aaw muminiintaas ma waanaan rabnaan kamid noqono ya walaalayaal aawo dadka ilahay u naadinaya war muminiinow naftiina iyo eelkiina naarta ka badbaadiya haddaan ogaanay dariiqii naarta inay tahay war muminiinow naftiina iyo eelkiina naarta ka badbaadiya war qof walbow sidaad naarta ummadda uga badbaadiya ka shaqee war waajibay kugu tahay amaamallah alla waa ku weydiinaya ya amaamallah alla waa ku weydiinaya meeshii naarta ka badbaadi lagu yidhi haddaad inta shaydaan u keento tiri ka baro ka baro sida naarta loo galo haddaad tiri ka waran ya war naarta ka badbaadiya oo lagu shidi doono dadka iyo dhagxaanta lagu shidi doono ee malaa'ig ad adag oo aan naxariisano ay ka shaqayno ya walaalayaal mas-uuliyadii aaway alrijaalu qawaamuna cala nisa ragga waa kuwa u taagan haweenka maamulkooda haweenkiina daris qiyaama adaa lagu weydiinaya gabdhaha kula dhashay adaa lagu weydiinaya mas-uulka ka tahay gabdhaha ad dhashay adaa lagu weydiinaya mas-uulka ka tahay aaway mas-uuliyadaas walaalayaal soo ilahay hortiisa la isweydiin maayo ya walaalayaal nabigeena sal lahu ala waslam qowlkiisii kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kastoo kamida ilaaliyo wey waxbaa la raaciyey waana la weydiinaya wixii la raaciyey madaxweynaha raaci ah oo ummadoo dhan a la raadiyey qof kastoo minista ku dhegeysaa waa la weydiina oo daahira waxaan la ogaan karin maahan waa inuu ka shaqeeyo dalkan uga suulina waa inuu ka shaqeeya warajulu raacin fi ahli beyti warajul wa mas-uulun can raciyati nin walba gurigiisa asaga ilaahay raaciyey ilahay hortiisana waa la weydiinaya gurigiisa oo waxa weya lacagtiisii waxa weya laga soo bixiyo telefishon ama laga soo bixiyo anjilada xambaarsan sawiro shaydaan ama se laga soo bixiyo kuwo hees xambaarsan iyo muusiq waa la weydiinaya ilahay hortiisa walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha naagtu waa raaciyad ilaaha raaciyey guriga ninkeeda waa la weydiinayaa gurigaas intaay joogto waxa laga samaynaya waa la weydiinaya oo caruurtii samaynaya iyadoo arkaysa waa la weydiinaya walaalayaal mas-uuliyadaas ilaahay hortiisa naloo qabsanayo war muminiinta guta mas-uuliyadaas war muminiinta guta mas-uuliyadaas war muminiinta guta mas-uuliyadaas ogaada qof kasta oo ilaahay u weynaa dad mas-uul uga dhigay hooyo ha ahaado aabbo ha ahaado macalinka ha ahaado qof kastoo ilaah dad mas-uul uga dhigay ee dadkaas aan u nasteexayn ilaahay weynaa jannadiisa carabteeda heli maayo ogaada dadka diishka soo dhigay guryahooda haddaysan toobad keenin ee ay sidaas ku dhintaan ilaahay weynaa jannadiisa carabteeda heli maayaan ogaada axaadiistiina dhegeysta axaadiistiina dhegeysta nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam man istarcaahu lahu racay raciya qofka ilaahay uu ka dalbo inuu ilaaliyo raciyo uma lam yuxibhaa binusxin aan ku hareerayn nasteexo nasteexo waxa la dhaha qayrmiirid wax kasta oo adduunyadooda wanaag u ah waa inaad ka shaqaydo wax kasta oo aakhiradooda wanaag u ahna waa inaad ka shaqaydo qofka aan sidaas yeelin oo si inta ilaah dad raaciya aan sidaas yeelin ilaa xaramahu llahu calayhi ljanna ilahay jannada waa ka xaaraamtiri ya qofkii shaydaan u soo dhigay guriga ee yidhi macallinu ku yahay ka baro ma u nasteexey yaa walaalayaal mase waa qiyaan wallahu san jannada carabteeda helaynu nabigu leeyahy sal allahu alay slam qofka qiyaana dadka ilahay mas-uulka uga dhigay lafdiga imaamu bukhaari wuxuu ahaa maa min cabdin yastarciihi allahu raciya ma jiro addoon ilaah uu inuu ilaaliyo ka dalbay dad falam yuxibhaa binasiixatin oo aan nasteexo ku hareerayn dhan walba aan uga nasteexayn wax kastoy naarta uga badbaadaan waa inaad ku daldaasho wax kastoo naarta geeyana waa inaad uga degto qofkaan sidaas yeelin oo taas ay dhacdo lam yajid raa'ixata aljanna jannada inuu galay si dheecerteeda ma helo usaymin xadiidka laftigiisa u daliishaday ninka dhinta u yii ayadoo gurigu diish saarayo saas ku dhinta jannada carabteeda uusan helin carabteeda uusan helin xadiidkaana sidaas ay ugu cadayo maxaa yeelay qiyaana ka weyn miyaa jirta inaad guriga shaydaan usoo dhigto oo tidhahdee dhegayso qiyaano ka weyna ka dambayda ma jirto wax qiyaano oo ka dambeeya ma jirto ee ay zaanibiin ku noqdaan adiga hantidaadii oo ay ku noqdaan qowmuluuf adiga hantidaadii oo ay ku noqdaan taariku salaadiin adiga hantidaadii oo ay ku qaataan dhaqanka gaalada adiga hantidaadii ya amaamallahi ilahi waa kugu weydiinaya namcadiisa aad ku kufiday nabigeena sal allahu calayhi wasalam xadiis nasaa-i wariyey saxiixu jaamicu saqiirna uu ku saxiix yeelay sheekh naasir bin albani wuxuu leeyahay alaaatun qad xarama allahu calayhim ljanna saddex ilahay naxariista waa ka xarim saddex qof ilaahi weynaa waa ka xaaraamtiriyey jannada qad xarama allahu calayhim ljanna jannada alla waa ka xarim saddexdoodu waxay yihiin mudmin lkhamri ninka khamrada cadibteeda laazima waalcaaqu liwaalidayhi ninka ama naagta labadeeda waalid caasi ku noqda qof kastoo labadiisa waalid caasi ku noqda ilahay jannada waa ka xarimay qofka khamrada daa'ima oo ku dhintana ilahay jannada waa ka xarimay wadayuus dayuuskana ilahay jannada waa ka xarimay dayuus xaa la yidhahdaa nabigaa fasiro dhegayso sal allahu alay wasalam alladii yuqiru calaa ahlihi lkubsa waa ninka ehelkiisa xaaraan ama shay xun saalligu noqdo ku filan yaa ehelkiisii waa naagtiisii waa gabadhiisii waa wiilkiisii waa walaashiisii waa eedadiis waa habaryartiis wuxuu ujeedaa iyadoo mutiqa dhegaysanaysa wuxuu ujeedaa iyadoo naagaha dhaawan iyo nimanka dhaawanoo zaaniyiinta dhaawanaysa waxay u jeedaa iyadoo wiil islaameed gacanta ku dhegan yahay waa gabadhuu dhalay ya wuxuu ujeedaa iyadoo nin islaameed ajnabi ka uu salaamayo waa naagtiisa ama waa walaashiisa markaasuu raalli ku yahay jannada ilahay waa ka xaaraamtinaya ya haddaad eerkaaga xaaraamta raalli uga noqoto ilahay wayna jannada waa kaa xarim awoodda aad leedahay waa inaad adeegsataa markaas kadib hadday kaa farabaxsadaan sida nabi maq wiilkiisa ha noqdeen naarta ku gale laakiin adiga awooddeeda hala kala haray qalbigana ka nabcow awood iyo juudi intaad leedahana ku bixi inaad ka reeb kadib adiga maaha qalbiga hanuunka geli qalbiga alla iskale laakiin ficlan waa inaad u dagaalanto adoo qalbiga aad ka neceb xumaanta ilaahayna ugu dhawaanayo taas adiga lagaa raba maaha inaad inuga qalbiga hanuunka ka geli karto taas alla iskale qofka saddexaad oo ilaahay weyna subxaana watacaala uusan jannada ka xarimay wa rajalatu nisaa waa naagta nimanka iska dhiga naagaha nimanka iska dhiga gabdhaha barooriga cayaara say u labistaan allow yacaawa hela raggii filimada fiisa jiray wuxuu sheegi lahay inama yaqaan ya naagaha niman nimanka naagaha barooriga cayaara ya ma sida gabdha xaadiga muslimiinta u labistaan ya walaaliya ya say u labistaan mideeda kale hal maado ayaan inu weydiinayaan telefishinada ka dhashay hal maado inu weydiinayaan inta dhaqan oo aragteen oo dhacday wax la tiri karo maaha laakiin miisaal aan ka soo qaado wiilashayada dhafoorada xiilan ma yurubay tageen ya walaalyaa halkay ka barteen telefishinka sowmaa ya gabdhaha yaga oo halkaas in laga dafay aad muddo labada lugood xariq looga helay ee sito kulligood goonnooyinkii gabdhaha talyaaniga loo furay halkay ka barteen ya gabdhaha dabra halkay ka barteen telefishinada sowmaa halkay kaba ka barteen oo xatafiri sidii loogu waday oo loogu waday oo loogu waday markii laga qanciyey amaantii dambena idaacadda shaydaaniyada honafri xayisiis loogu sameeyey oo la yidhi carwada hedlaa gabadhii u baahan goonnooyin talyaaniga lagu soo talaa taala hore loogu qanciy ya way ka dheregtay markaasa leeda aniga ciid iima jirto haddaan carwada hedlaa laga soo galin war gabadha muslimadaa iyo gabadha talyaaniga ma isku goonna ya walaalayaa ina lilahi wa inaa ilayhi raajiun haway qiiladii muminiinta marka gabdhahaas aawa wiilashay la dhasheen ya aawa wiilashay la dhasheen aawa aabbayaalkii dhalay aawa gabdhihii la dhashay aawa hooyooyinkii dhalay madna muslimiin ahayn ya walaalayaa saas raalligu noqoteen gabdhihiina goonna taliyaan in loo gelsho ina lilahi wa inaa ilayhi allah alxad allah nagu dhow dhagaysan walaalayaa wallaahi inaysan dhacayn inaad muminiin noqotaan inta dadkiina xumaan raalli uga noqotaan wallaahaysan dhacayn dhegayso nabigeena hadalkiisa sal allahu alayh wasalam dhegayso nabiga wuxuu yihi sal allahu alay slam waa xadiis bukhaari iyo muslim ah nabiga wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam in allaha yagaa ilaahay waa qiiroodaa wa in almu'mina yagaa mu'minku waa qiiroodaa wakiirat llahi an yatiya almuminu maa xaramahu llah alla waxa uu ka qiiroonaa waa qofka muminka inuu la yimaado wax alla ka xarima ilaahay qiiradiisaa dhacaysa marka aad wax alla ka xarimay lama timaado ama muusik ama hees ama naaqaawanood fiirsato ama nin qaawanood fiirsato ama qamrood fiirsato ama darooga ka ilaahay weyna qiiradaasa dhacaysa muuminkuna wuu ka qiiroonaya markuu arko ilaahay weyna xuduudiisa lagu tumayo ya tilmaanta nabiga fiiri nabiga wuxuu ku leeyahy sala la muumin waa qiiroodaa ya haddaadan qiiroon markaad tumaanta aragto muumin mati ya ilaa tilmaantii nabigu ku tilmaamay muumin aan ahayn miyaa jira ya walaalayaa muminku waa midka nabiga tilmaamay soo maaha muminku waa qiirooba ya ma waxaad iimaan leh ninka gabadhiisii gabadha goonnada talyaaniga loo gelshay oo raalligana ku ah ninka naagtiisii goonnada talyaaniga qaadatay oo toos ay uga dhagaysanaydo idaacadda hon afriga shaydaaniyadda ee waxa weeyaan gaaladu ay maalkooda noogu soo maalgeliyeen yaa toos uga dhagaysanay toos uga dhagaysanay toos uga dhegaysanaya waan u sheegnay aayadda qur-aanka qusaydana waa u sheegnay ayaga ya ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya fi dunya waalaakhira wallahu yaclam wa antum laa taclamuun ya dadka jeclaada inay xumaantu ku faafto dadka mu'miniinta dhexdooda ya cadaaba u sugnaada adduunya aakhiro ilaahay weynaa dadka ka shaqaynaya in soomaaliya fasahaado oo gabdhuhu dharka dhigtaan oy dimuqraadiyiin noqdaan dadka ka shaqaynaya ilaahay weynaa adduunka caraha ku sal ilaahay weynaa adduunka aydisa ku rido ilaahay weynaa adduunka ha ku rido cudurro aan dawan loo helin ilaahay weynaa dhikar ha ku rido ilaahay weynaayo sankarow ku rido ilaahay weynaayo waxaysan ka soo qaban ku rido ilaahu hantidooda ku gud oysan ka qaban hantida ay ka shaqeeyeen inay carruurtayda fasahaadiyaan yaa ballanaan ku qaadna wa u ahsaasan hor fadhiyo ballanaan ilaahay kula galay oon ku qaaday guryihiina gabdhaha ku jira dadmaraaga english ya gabdhaha ku jira jikada weligood oon soo bixin inaan qalbigooda ku shubo oon idaacadda kula shubo ilaa guri walba ii gelay ya cadowga ilaahay oo kuwa ku shaqaynayaan raalli ku noqon ya annaga ma la helaa nin hantidiisa idaacad kusoo gabi kara hay joogtaa toban kun oo dollaray joogtaa fiiri qaarkoodna kun dollaray joogaan markii hore waxay haysteen waa kun dollar wallah fiiri markii koobaad mid lagu shaqaynay markii dambe la fogay ya fiiri intaasa ummadoo dhan lagu fasaadiyey meeqa laga heli karta toban kun oo dollar ya oo magaalada xamar oo dhan lagu gaarsin karo kelimada caw ya ya ina lillahi wa ina ilayhi raajiun war walaalayaal qiirooda muuminiintu way qiiroodaan ilaah waa qiiroodaan muumin waxaan ahaynan qiiro lahayn oo markii ummadda la luminaya aan ka fiiroon marka ummadda la lumina waxaan ka qiiroon waxaan muumin ahayn ee qof muumin ah ee maanta arka soo duulidda cadowga ay soo duuleen wallaahi maanta qiiru lahu yaraay qiiru lahu yaraay yaa caruurta ilaaha idin dhiibay maalkan alla idin dhiibay ilaahay hortiisa waa laydin weydiina allana habeenkay caruurku kuu dhalanayo wuxuu dhaliyey asagoo fariin ah oo fitradiisa xaq aqbalayo xadiiskii bukhaari waa sidaas ya kullu mawluudin yuuladu cala alfitra caruur kasta waxaa lagu dhalay fitra iyo islaamnimada inuu aqbalo fa abawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi labadiisa waaliga yahuudda ka dhiga ilaa iyagaa baraya ninkii u soo dhigay telefishin gaal kristanu gacanta ku hayo yaa kristan muusan ka dhigin ee wax walba halkaad ka dhegaystay ya wax walba halkaad ka dhegaystay amase yahuudu gacanta ku haydo amase majuus ay gacanta ku haydo ama laadiini dimuqraadihi uu gacanta ku hayo oo kasii fog kulligood ilaa dimuqraadiintu waa laadiiniyiin kasii fogay ya ya amaam allahi walaa waa laisweydiin nabigeena sal allahu alay waslam xadis saxii muslimka wuxuu leeyahay yaquulu allah khalaqtu cibaadii aniga addoommadayda waan abuuray xunasaa ayagoo baatilka o dhan ka lexdeen caruurta gabdhaha walaalihii kulligood alla wuxuu abuuray iyagoo xunasaa fa jaa'athum shayaaiinu fajtaarathum shayaaiinanta u timid jiidatay ya shayaaiina u timid oo jiidatay cunugaan maantii uu kuu dhashay cunug saliimu ah adaana lagu weydiinaya ilahay hortiisa adaa lagu weydiinaya ilahay hortiisa haddaba haddii intaasoo xumaan ah ay xambaarsan yihiin telefishinada maxaa ka dhalanaya haddaan ilahay uga cabsan weyno maanta macaasidan maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya qof walba inuu inuu halaagsamo mujtamacna guud ahaan markaas uu halaagsamo taasaa ka dhalanaysa taasaa ka dhalanaysa dhegaysta macaasida asraarta iyo dhibaatada ka dhalanaysa ko bilaabana fariista nabigeena sal allahu alay wasalam xadiis cabdullahi mascuud uu ka wariy wuxuu leeyahay iyaakum wa muxaqaraati dunuub waxaan idinkaga digayaa dunuubta kuwooda dadka ay liidaan oo aysan iska jirin wartaasaan idinkaga digayaa fainahuna yajtamicna cala rajul qofka way isugu imaanayaan dadnuu ku dhacaya mid kaluu ku dhacaya mid kaluu ku dhacaya xataa yahligna ilaa ay halaagaan marka dambe miisaanu nabigu dhexshay sal allahu calay wasalam wuxuu la mid yahay uu yidhi badhegay meel bahgooya ee waktigii balalka la katekeray la gaaray qorya male qof walba waa loo diray hal xaabuu keenay waa laysu keenay dabaa la sheegay markaasaa badalkii la bislay ya so markii laisku keeno qorqor waxma bislay kara sooma laakiin markii laisku keeno waa bislayn dunuubta kanaa kugu dhacay waa ka toro keeni diiday kanaa ku dhacday waa ka toro keeni diiday marka dambe naasa kugu hor inay kugu bislayn saasaad u gubanaysa xadiiska xadiis xasan way saxiixu jaamic sagiir ku yaala nabigeena sal allahu alayh wasalam xadiisuu keen oo cadaynaya halaaga ugu xun ee uu dunuubta ka dhalana haddaanan ilahay uga toba keenin qof walbana oo dembiga ku dhacna si gaara ugu dhacaya wuxuu hi nabiga sal allahu alayh wasalam in almumin idaa adna in almumin idaa adnaba qofka muuminkaa marka uu dambaabo kaanat nuqtatun sawdaa fii qalbi waxaa ku dhacayda qalbigiisa dhibic madow od dhibic madow fain taaba wanazaca wasafara suqila qalbu hadduu ilaahay u toobad keeno hadduu dembigii ka fuqo hadduu ilaahay weyna dembi dhaaf ka dalbo qalbiga waa laga sifaynaa fain zaada hadduu dembi dal ku daro zaadad waa sii siyaade waa sii siyaade marka ay siyaado fadalikum raan aladi dakarahu llahu fii kitaabi qalbiga dhan aa madoobaan waana raankii alla qur-aanka ku sheegay kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanu yaqsibuuna waxaa qulubtooda midib ku noqdoo ku dhegay waxa weeyaan dembiyaalka ay kasbadeen waxaa ilaahay ciqaabta qofka gaarsiinaya hadduu xumaanta kahari waayo in qalbigu dhagax noqdo oo madoobaado marka dambe oo aan qur-aanku saamayn oo aan xadiisku saamayn oon waanaba wax u tarin oo wax uu maqlaba wacdiga ugu nabcaado wax uu maqlana u macaasina ugu jeclaado reerkaasu gaarsiina wax inqaab u harta ma jirto marka waa qof marka dhintay qofkaas halaag baa usugnaaday halaag ayaa usugnaaday halaag baa usugnaaday qofka hadduu xumaanta iska daa sameeyo jacaylkiidan ogaana ilahay weyna cadaab addunya cadaab aakhira ku saabsanlidaya iska daa inuu sameeyo xataa qalbiga hadduu uga faraxsan yahay xumaantaas inay socoto ina aladiina yuxibuuna an tashica alfaaxisha fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira ya dadka jecel muminiinta in xumaana ku dhex saabto adduunya aakhira cadaabay leeyihiin ya wallahu yaclamu antum laa taclamuun war meelaha xumaanta oo isleedihiin risqaa ka imaanaya war ilaahi weyna uga cabsada ilaahi weyna uga cabsada ilaahi weyna uga cabsada ragaa maqaayadahooda diisha ugu soo wada xihay in dadku ay ku soo lexdaan intaas keliya ragaa ugu soo xihay intaas keliya ragaa ugu soo xihay qof walba meeqa qofa maanta macaasida ku dhacaysa ya man dacaa ilaa dalaalatin kaana calayhi wisruhu wa wisru man camila bi biha ilaa ywmi alqiyaama qofka hadduu xumaan dadka ugu yeedho waxa weeyaan qof alla qofka xumaantaas ku dhaca dembigeeda dusha laga saara kiina laga yarayma ya kiina laga yarayma risaaqadana rabbigaa qoray ee diibka hala quruxsado qaabka risaaqada loo raadinayo dunuubtu qofka nuucaasay u halaagay marka dambe ilaa quluubtu ay madoolaato laakiin markay badato badato haddana bulshadao dhan ay halaagay fardiga dembaabay marku bato bulshadao dhan ay halaagay sida ilaahba subxaana watacala ku yidhi alam yarow kam ahlagnaa qablahum min qarn ya miyaysan arag meeqaan halaagnay ummadaan horto qowma maxamed nabiyullahi maxamed sal allahu alay slam qomkiis alla la hadlaa waa hortiin meeqaan la halaagay ya ummado fara badan makannaahum fi lardi maa lam numakin lakum oo weliba dhulkaan aan makaninay makanin aan idin kalanin makanin makanin aan idin kalanin makanin aan weliba makanin ayaga ilah wuxu uhi subxaana wa arsalnaa calayhim midraara roobaan usoo dirnay oo mabaraynaya oo barar badan wajacalna alanhaara tashri min taxtihim weliyaalaan ka dhignay kuwo qulqulay hoostooda fahlaknaahum bidunuubi kulli inta ummad la halaagay qowm nuux maxaa loo halaagay dembi bis allah ay caasiye maxaa loo halaagay qowmulhuud dembi ayay alla caasiyeen qowmu saalix maxaa loo halaagay dembi ayay alla caasiyeen qowmu uud maxaa loo halaagay dembi ayay alla caasiyeen qowmu shucayb maxaa loo halaagay dembi ayay alla caasiyeen kulli marka dunuubtu markay balato alla waxbuu ku halaagaya weliba si gaaru alla u tafsiiriyey markaasuu kala cadeeyey qaabku uu halaagay markaasuu yidhi subxaana fa kullan akhadna bidembi mid kasta dembigiisaan u qabanna fa minhum man arsalna calayhi xaasiba qaara dhagxaan dabayl dhagxaan wadata ku dirnay sida reer caad oo kale ومنهم من أخذته صيحة قال قيلتان حرم لقد واقع سيدة غير سمير وكلا ومنهم من خصفنا به الأرض قرأ قلك لقوا إن سيدة قوم لوط وكلا ومنهم من أغرقنا قال ما شيء إن سيدة قوم نوح وكلا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا كل قلت إلهي كما قردرين يا أيها قردر أيها نفسه ذلميد أيها نفسه ذلميد نبينا صلى الله عليه وسلم وحليه حديث صحيحة وكتب ابن ماجه yaa macshar almuhaajiriin muhaajiriinta jamaacadeediiye hamsun shan dembi ida turiitum haddii laydinku imtixaano bihina shantaas dembi waacuudu bilaahi an tutrikuuhuna ilaahan ba ka magangala inaad idinku gaartaan shantaas waxayna ka dambeeya ku dhaca idinka ku dhici maydaane ilaahan idinkayna kaga magangala inaad ku dhacdaane hadday dhacdo dhegaysa waxa dhacaya lam tadhar ilfaaxisha fii qawmin zinadu kama dhex muuqato qowm qadu weligood xataa yuclinuu ilaa ay muujiyaan masilada maanta qarsoon ya meel kastay taalla ilaa waxa weeyaan telefishinadaasa ufududaynaya qoom haddii zinadu ay ka dhex muuqato oo ay faafto oy dhexdooda ka muuqato ilaa ay muujiyaan ilaa fashaa fiihim taacuun waalawjaac allatii lam takun madad fii aslaafihim aladiina madow waxa weeyaan ilaahi weyna wuxuu ku sallidaa inuu ku sallido dhexdooda ku faafiyo daacuunna aan joogtay oo sanad walba daacuun aan joogtayno sanad walba ya daacuunka guddiga daacuunka loo xil saaray ya guddigaas wax ma ka qabanayan isledi ya guddiga toddobaadkan waxay soo saareen boqol iyo sideetan asbitaalka la keen marka toddobaadka hore labay ka yarta kuwaas wax ma ka qabanayan walaalayaa ya zinada inaad wax ka qabataan wax ka qabayda bis meeshii uu ka yimid ha laga dawada cudur ya meeshuu ka yimid ka waran ayadoo bahalku cunay dhan waa kugu dheganya qofka ku yidhaha xabad kabubi oo kugu dura si aan xanuunka u dareemin qofkaasba waxbuu kuu qab ya markaas wax miyuu qabta wax miyuu dawey wax ma dawey wax ma dawey waxaa ku faafa daacuun gaajooyin aan weligood aabbayaalkood adag alla ku sallida taas alla ku sallida nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ma jiraan qoom ballanka buriya ya qoom ama qoom ma jiro miisaanka nuqsaaniya ama sabeega nuqsaaniya ilaa ukiduu bisinina wa shiddati lma'uuna waxaa lagu sallidaa sanadyaal abaara oo isku xiga ya meeqaa dhegaysateen afar sano roob uma diin tuuladaas degmooyinkaas gobolkaa shan sano roob lama arag ma dhegaysateen ya ilaaha ku sallida subxaana watacaala mar alla markay dadku miisaanka iyo beeqa fududeeyaan alla wuxuu ku sallidaa beeq sibiilkoo adag meel aarkan biilka ka sheegayda ya hal qofan biilka ka sheegay ya maxaa yeelay meesha laga dawayna marka ma in badala ku guraan meesha laga dawayna biilku inuu fududaado maya waa in ilaahay loo laabto oo miisaanka la toojiyo nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo alla ku sallidaa wajawri suldaani calayh madax faajiriin ah oo jaa'iriin ah alla ku sallidaa muslimiinta maanta macaadiriina xukuma yaa walaalayaa mase ilaaha wuxuu ku saliday midba midku ka faajirsan yahy oo ka jawr badan yahy ya halkaa laga daweeya ya dawo maxaa u noqona walaalayaa miisaankii oo la toosiyo taas wey taasaa u dawaa taasa u dawaa ee dawo kale male meel kale ha ka raadin nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama walam yamnacuu zakaata amwaalihim qooma diidaan maalyaalkooda zakadooda ilaa municuu lqafr ilaahi weyna subxaana watacala wuxuu ku salibaa hoorta in laga mankiyo abaara alla ku sallibaa walowla albahaayim lam tundaruu wallaahi haddaan xooluu jiri lahayn dhilic lama siiyeen ee shan sanaba waa wax yar loogu daadina xoolahaas alla unaxariisana saasuu leeyahy nabiga sala allahu calayh wasalam xoolahaas alla unaxariisana nabiga wuxuu yidhi sal lahu alayh wasalam walam yanquduu cahd allahi wa cahda rasuulihi ma jiro qoon buriya ballankii alle iyo ballanka rasuulka sal lahu alay slam ballanka alle waa inaad caabudoodan u shariig yeelin ballanka rasuulka waa inaad asaga raacdoodan diintiisa bidca kusoo darin qoon ballanka alle iyo ballanka rasuulka buriya ma jiraan ilaa sallata allahu calayhim caduwan min kayrihi alla wuxuu ku sallidaa cadow aan muslimiin ahayn faakaduu bacda maa fii aydiihim waxay haysteenay qaataan markaas ya muslimiinta maanta loogu saliday cadow ya shidaalkoodii khayraadkoodii yaa qaatay yaa qaatoo maanta maamula kufaarma maamulaan halkay ka timi marka ballankii alle iyo ballankii rasuulka burmi shirki iyo bidc labadaas labadaasay ka timi see marka gaalada looga saari karaa wadamada muslimiinta say uga baxayaan waa inaan ballankii alle fulino iyo ballankii rasuulka sala allahu calayh wasalam markaasa ilahay nusrada nasiina ka warrama haddaan idhaa kama gaarsiin karna ballankii rasuulka in ummadda lagu tarbiyeeye waxa weeyaan haddaan ka hortagno annagoo sidayn ah balan alle aan dhoortay guushaba ka helayna yaa walaalyaa ilahay ma nooga guulayna gaalada annagoo ballankii rasuulka oofin annagoo ballankii ilaahay oofin alle ma naga guulayna wallahi alle naga guulayna maxaa yeelay alle lama faajin ma kala jeclo ma kala jeclo waxa ilaahay nagu guulayna markaa ballankii ilahay oofin iyo ballankii rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasa ilahay naga guulayna wuxuu ihi nabiga sala allahu calayhi wasalam marka wamaa lam taxkum a'imatkum bikitaab illah in allah intaysan wax ku xubnayn madaxda ayaga haysataa kitaabka alle wayatahayaruu mima anzala allah oo aysan doorayn diinka alla soo dejiyey ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum dhexdooda alla wuxuu yeelaa baas baas ayuu yeelaa dhexdooda muslimiinta alla isku dira muslimiinta alla isku dira haddaan madaxdu kitaabka alle ku xubmin ee ay wax kaloo kuguna doortaan ilaahay weyna wuxuu ku sallidaa in muslimiintu ismacaan oo ismacladaan oo isdilaan muslimiintu maanta ma midaysan yihin ya hadday dawladaha muslimiinta meel isugu yimaadaan go-aan ma soo qaadan karaa intaysan shirkaba u fadhiisaan waxay leeyihin waxaa lahuba waxaa ka jira inaysan go-aan qaadan karin intaasaa ka jirtaa laleeyahy lima halkay ka timid kitaabka alle inaysan wax ku xukumin halkaasay ka timid halkaasa cadhada alle ka dhacda iyo inay qabiil qabiil la isku dilaan haddaba muxaadaradii aan rabay kelimadaasa ahayd walaalayaa haddaba hadday sidaas tahay caawa mu'miniintii marka mu'miniintii oo xukunka heesta ma ogaateen xukunkeed ma ogaateen telefishinada haddaad ogaateen maxaa marka laydinka rabaa ya allahuma laka alxamd aniga ujeedadoodu waxay tahay macdiratan ilaa rabbi ilaahi weyna inaa idhahdo ilaahu markii diintaada la fasaada intaasan awood intaas way ujeedadeed ilaahay ow awooddaydu intaasay aheed maantii diintaada cadowgu kusoo duuleen ee waxa weeyaan ummaddiina aabbayaalku mas-uulkooda dayaceen hooyooyinkuna mas-uuliyadooda dayaceen kiiradii dadka ka dhimatay ilahu intaasa awood ina ilaahaan raba intaasaa talataydu noqdo haddaad mu'miniin tihiin waa inaad munkarkaas u istaagtaan ood martiga taas waa in la hela wabilahi tawfiq wallahu subxaana wataala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed
maktabadda abu hurayra maktabadda abu hurayra waxaad ka heli kartaa wax weliba anfac u ah diintaada iyo dunidaadaba waxaad laga heli kartaan kutubo diini ah af soomaali loo tarjumay cajelooyin loo tarjumay af soomaali ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka axaadiista nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam axkaamta iyo muxaadaraad af soomaali iyo carabi isku jira qur-aanka kariimka waxaad kaloo ka heli kartaa maktabadda abu hurayra wax weliba faa'iido u ah caqiidadaada cinwaanka maktabadda abu hurayra suuqa almubaarak kasoo horjeedka masjidka abu hurayra suuqweynaha bakaaraha xamar